hagaagi idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bariyaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiina subax wanaagsan laanta afka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka ayaan soo wada dhegeystanay dhegeystaal waqtigan waxaa la gaaray waqtiyadii ahaan markaasi saaxiibada dhegeystayaashan u dulmari jiray bal wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoran wargeysta kala daily nation sidoo kale the standard dhegeystayaal waxaa saaka ciwaanada halkan ay ka qorayaan saaxiibada la wadaagay halka qeybaha dambena fursad u siiya bal saaka si ay kusoo kaakaceen kuwa barisay maqalka idaacadda maxaala cusub maxaa saaka lasla dhex maraya laakiin marka hore aan ku bilaaba dhegeysa wargeyska hore gacantiisa ku jira wargeyska daily nation iyo macluumaadkii faahfaahinta saaka halkan dhegeystayaal doonayna dhegeystayaasha in aan isla wadaagno bal afar labaatanka saac u dambeeyey maxaa u dambeeyey maxaa wargeysada iyagana ay saaka sidaan ee halkan aysan dhegeystayaasha waxba ay ka ogeen kow aan ku bilaabo wargeyska saaka wuxuu halkan dabcan la sheegaya ama wargeysku qoraya waxaa laleeyahay dabcan hablaha dabcan uu garab u ka dhigto mise uu ku duulo ma garanaysa madaxweynaha dalka waa tani markii dabcan xuriyadda waddanka uu helay waxaa la sheegaya waa tirada ugu badneed ee abad ee xukuumaddiisa ay ka soo dhex muuqdaan tirooyin aada u tir badan ee wasiiraha iyo sidoo kale dadka kuwa aada ku agdhow ee lasoo doortay iyo xubnaha baarlamaanka markaasi ka tirsan waxaa halkan uu soo magacaabay dhegeysa dabcan wargeyska uu soo hadal qaaday arrimaha dowladdiisa ay uga dhex muuqdaan isha sidoo kale loogu wadahayo dumarka iyo sidoo kale wax kaqabashada wax kabeddelka iyo howlihiisa dhanka horumarinta dowladda iyadoo ay keli tahay waxyaalaha ishiisa ay ku milicsato ama ishiisa keli ay qabato inay yihiin dumarka wax qabashada horumarka iyo weliba dhanka deegaanka dhegeystayaal iyadoo sani ay tahay tii ugu weyneedii abid ay ka dhex muuqato xukuumadda iyadoo tani wargeeska uu faahfaahin saako ka bixina uu leeyahay watan markii waqtidii ololihii ku jiray madaxweynaha inuu sheegay in xukuumaddiisa ay aada uga dhex muuqan doonaan qeybta dumarka qeybta ka dhex muuqashada hadday tahay xildhibaanada golaha iyo soo magacaabista golaha xeerdejiya waa golaha dabcan waa dabcan wasiirada iyo sidoo kale xoogayaasha joogtada ayuu inta badan sheegay inay qeyb qeyb xoogan ka dhexama ka dhex muuqan doonaan tani ayaa hadda wargeeska uu tilmaamayaa tani markii xorriyadda waddanka u hela waa tii ugu abad ugu dheereed ama ugu tiro badneed ee xildhibaana raalli ahda waa guddiye markaasi ka tirsan xukuumadda mise madaxtooyada qeybta oo hadda inta badan uu arrimaha weliba u qeybta la talinta uu qeyb xoogan ka sii sida gabadha lagu magacaabo doctor monica juma ee qeybta dhanka amniga ay kala taliso madaxweynaha weliba qeybta difaaca qeybta muqaabaraadka ama sirdoonka dhegeystayaal ayaa halkan xog xoogan kaga siisaa sida waxyaalaha loo tilaabo qaadi karo waxyaalaha laga gudbi karo iyo waxyaalaha markaas ugu muhiimsan ee inta badan bulshada ay quseeyo dhegeystayaal waxaa sidoo kale soo raacday gabadha markaas loogu magacaabo waa gladis bos shuley waa gabadha madaxweyne dabcan inta badan loolankii adkaa wadanka ka dhex maray doorashadii sidoo kalena aada uga dhex muuqatay wakhtiga doorashada ay socotay ee xarunta codadka tirinta ay ka socotay ee bomas i e b c halkaasi ka dhex muuqanaysay dhaqdhaqaaqeeda haddana waa gabadha markaas waa ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka dalka oo loo doortay dhegeystayaal gladis bos shuley waxaa sidoo kale ka mid ah gabadha madaxweyne ku-xigeenka doctor waa sidoo kale waa gabadha lagu magacaabo baster docas rigade docas iyo sidoo kale waxaa ka mid ah marwada koowaad ee dalka rachel ruto waxaa sidoo kale ka mid ah gabadha dhanka biyaha u xilsaaran ee wasaaraddiisa alic ohome suusan kahiga gabadha gabanaha countiga naakuru ka ah dhegeystayaal iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo aisha juma falxada deeqow waa tirooyin aada u tiro badan ee gabdhaha ka dhex muuqda dhaqdhaqaaqiisa xukuumaddiisa dhegeystayaal waa tan abadi la sheegaya in uu markaas u adeegsan karo xeeradaha tabta iyo waxkabedelitaanka weliba fikradaha kala duwan ee inta badan dumarka aan loo soo saarin laakiin hadda uu ka dhageysan doono sidoo kalena uu ka horumarin doono waxyaalaha nusqaamka ka ah iyo weliba sida deg dega ah iminkan uu aaminsan yahay in wax badan ay ka qaaban doonaan una noqon doonaan mid indhihiisa dhegihiisa keliya ay noqon doonaan sidoo kalena arrimaha xaaladda degdega ah ee inta badan dowladda iyo weliba xukuumaddiisa diradda laga saari doono dana ugu jirto dhegeystayaal ruto ayaa wargeeska saaka halkan boggiisa toddobaad uu ku qorayaa iyadoo maanta dhegeystayaal aada loo door sugayo in natiijada lagu dhawaaqi doono imtixaanada iskuullada hoose dhexe ee primariga wargeeska saaka halka uu faahfaahin kaga bixinaya kana hadlaya dabcan isdiyaargarowga iyo sidoo kale waxyaalaha iminkan macaalimi dabcan waalidiinta la soo gudboon tira dabcan imtixaanada iskuullada hoose dhexe primariga u fadhiisteen waxaana u fadhiistay tiro gaaraysa ama iska diiwaangeliyeen hal milyan laba boqol afartan iyo afar kun boqol sideetan iyo sideed arday ayaa iska diiwaangeliyay imtixaanka qaran ee iskuullada hoose dhexe ee markaasi bilowday sideed iyo labaatankii ilaa iyo soddonkii socday ee bishaynu soo dhaafnay ee novembar hadda ayaa markaasi la ogaan doonaa cidda markaasi ku guuleysatay tirooyinka ama natiijadii ka soo baxday intii imtixaanada la saxaya dhegeystayaal cidda iskuullada sare aadi doonto iyo cidda aan iskuullada aadi doonin inkastoo laakiin xukuumadda ama dowladda wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in cid waliba ay gudbi doonto aadi doonto iskuullada laakiin waa la kala daraja sarreeyaa dhegeystayaal iyo cid waliba dadaalkeeda waxaa hadda markaasi imikan loo gudbin doonaa madaxweynaha iyadoo dib firin doono eegi doono waxaana kadib qalinka ku dugi doonaa iyadoo go-aan uu siin doono in ay ku dhawaaqaan ama dabcan loogu dhawaaqo natiijooyinka sida ay iskuullada u kala baaseen ama loo kala helay masetirooyinka ardayda ay u kala heleen maanta ayaa la sugayaa in dhowr arday ah ay markaasi ay helaan imtixaanadii dadaalkii faraha badneed ee sideedii sana lasoo dhaafay ay fasalada u fadhiyeen iyo juhdi iyo dadaalkii waalidiinta maanta wasaaradda sheegaysa in lagu dhawaaqi doono imtixaanada iskuullada hoose dhexe primariga dhegeystayaal ee k c b dalka ay ka fariistay waa sideed iyo labaatankii bishii novembar ilaa iyo soddonkeedii socday tirana waxaa u fariistay hal milyan laba boqol afartan iyo afar kun boqol sideetan iyo sideed arday ah ayaad u fariisatay iskuullada hadda ayay u kala bixi doonaan iskuullada sare iskuullada kuwa sare ee dowladda iyo weliba kuwa kountiyada iyo kuwana dhexe ee sam captis loo yaqaano dhegeystayaal maanta ayaa la soogayaa dhammaan isha lagu wada hayi doonaa wasiirka waxbarashada zakel mashogu in uu markiis ugu hore maanta uu ka dhawaaqi doono natiijada imtixaanka iyadoo guddiga qaran ee neek ee isku dabaruday iskuna diyaarisay dhegeystayaal in ay soo gabagabaysiin dabcan waa sixidda imtixaanada iskuullada hoose ee primariga dhegeystayaal waxaa hadda dabcan wargeeska sidoo kale halkii lagu qoraya iyadoo xildhibaanada dalka ay markaasi raja hadda ay gelinayaan dadka shacabka iyo weliba dadka markaasi quurbajoogta weliba khaasatan kuwa wadamada carabta gaalfka loo yaqaana dhegeystayaal dabcan wadamada carabta waa wadamada carabta halkaasoo in badan dhibaatooyin laga soo tabiyey laguna sheegay in tacdiyo iyo xadgudub lagula kaco dadka shaqaalaha muwaadiniinta wadankan u dhashay oo halkaas shaqo u raasido waxaa hadda sheegaysaa in la ogaan doono gabadha markaas laga soo doortay laikibia sheegtay in hadda la ogaan doono cid waliba halkay ka baxayso iyo waxay halka u aadeyso weliba khaasatan waxay sheegtay wadanka sacuudi carabiya in dhibaato ay kala kulmaan waxayna sheegaysaa in hadda cid qaadayso ilmaha ama sidoo kale dadka shaqaalaha qaadayo waxay sheegtay in loola socon doono iyadoo guddiga ay hadda ka fariisteen sidoo kalena si deg deg a go-aan kusoo saareen kadib kulamadii ay la qaateen oo guddiyada dabcan qurbajoogta iyo sidoo kale kuwa migranta dhegeystayaal waxaana halkan ay sheegaysaa sida warbixinta ay ku tilmaamayso in diiradda lagu saari doono lagana arinsan doono oo komitiyada cusub ay fariisan doonto kuwa difaaca weliba muqaabaraadka masurdoonka iyo sidoo kale xiriirka dowladaha dhegeystayaal ama foreign relation committee waxayna la imaan doonaan dhegeystayaal xeerar markaasi wax cid waliba qaban karto qof shaqaale ah oo wadanka markaasi ka baxeeto sidoo kale lala xisaabtami doono qofka halkuu ku dambeeyey iyo halka uu joogo iyo wax uu qabto iyo waxa dabcan dhibaatada iyo xaradiisa in markaasi si dhow lala socon doono iyadoo qaab markaasi lagula socon doono la samayn doono waxay sheegeen in marar badan lagu arka baraha bulshada dad fara badan ka cabanayo dhibaato loo geysanayo xanuuno iyo weliba dhimashooyin iyo sidoo kale jirdillo iyadoo sidoo kale dadka ay ku dhacaan xanuuno kala duwan taasi ayay hadda sheegeen in wax badan laga qaban doono lagana bedeli doono waxay sheegayeen in hadda guddiga ay fadhiisteen kana hadleen xaaladaha sheegeenna in ay booqdeen wadamada khaliijka ee carabta dhegeystayaal kana hadleen xaaladaha si deg deg si wax loo qabto weliba khaasatan dhimashooyinka dhanka laga soo tabiyo sacuudi carabiya in hadda wasiirka difaac waa wasiirka raalli ahada wasiirka arrimaha dibadda afrin mutua halkaasuu kala hadlay kanana kulmay kana hadlay xaaladaha iyo sida markaasi ku habboon in cid weliba lagula dhaqmo si bini aadinimo ah laakiin hadda xeerar ayay sheegayaan in la soo dejin doono sidoo kalena wax loogu qaban doono si dhibaatadan iyo xaaladaha ee wadamada dadka ay kala kulmaan lagu yaray dhegeystayaal waxaa wargeeska sidoo kale halkan uu qoraya dhegeystayaal wuxuu leeyahay haddaarin hana la hadlin mataatuuleyda waxaana diraya farintaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada geshagwa wuxuuna u diraya gofanaha countiga nairobi sakaja wuxuu leeyahay tani waa mid markaasi dabcan dhaqaalaha dabcan aad doonayso inaad ku wiiqdo mataatuuda wuxuu leeyahay nairobi sida doonaan usoo geli karaan oo wuxuu leeyahay anigaa ku soo gelinay oo anigaa ku soo dooranay dabcan wuxuu la jeeday qoomiyadiisa ee kukuyada taasi hadda hadalhayn fara badan ka dhalatay dhanka bulshada tanii markii uu sheegay ragaadayga shaawa uuna fariin u diray gabanaha kauntiga nairobi sakaja kuna tilmaamay in tilaabo uusan qaadi karin ku saabsan in isbedelo uu doonayo gabanaha waa isbedelo xoogan oo dhexda waa gabanaha wuxuu doonaya in isbedelo uu ka dhex sameeyo caasimada nairobi oo sidoo kale meelo munaasab ah loo yeelo matatuuleyda matatuuda oo meel weliba markaasi kala daadsan caasimada halkaasi oo hadda inta badan uu sheegaya in aad cid waliba wuxuu leeyahay tilaabo weliba aad qaadayso ama gavana uu qaadayo waa inuu sidoo kale uu ka qaybgeliya kana hadlaa qoomiyadda kukuyada uu sheegay in asaga uu ku dirqiyey waa sida gavanaha waa sida madaxweyne ku-xigeenka uu sheegaye wargeyskana uu qoraya in uu ku dirqiyey inay doortaan sakaja oo xilkaasi uu ku soo baxay hadda ayaa noqonaysaa bal arrimaha iyo weliba kulamada ee gabanaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ay ka arrinsan doonaan xaaladaha markaas uu soo rogay gabanaha countiga nairobi sakaja iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka sayna arrinta isku bedeli doonta iyadoo hadda farta lagu fiiqay oo la sheegay in tilaabo uusan qaadi karin iyadoo dabcan wasaaradda waa maaliyadda dalka waxaa halkan wargeyska saaka war kale hor leh uu qoraya waxaa laleeyahay waxaa hadda dabcan bajetka ama sanad maalideedka ee xukuumadda ruuto markii ugu horeysay ay noqon doontaa mid gaaraysa saddex dhibic lix trilyan waa markii ugu dareed ebit tani waxay dhegeystayaal ka hadlaysaa lacag amaah oo markaas ay soo qaateen isbuucan dhegeystayaal oo doonaya in wax looga qabto laguna kabo dhaqaalaha dalka laakiin mala socotaa dhegeystayaal in dhaqaalaha iyo hadda xaaladaha in hadda la doonayo in lagu nusqaamiyo dabcan waa raalli hadda waa in dhaqaalaha iyo habka guddiga ay u soo dejiyeen ama komitida qeybta treasuryga ama wasaaradda maaliyadda dalka halkan waxaa dib loo eegi doonaa lafiirin doonaa waxaa loo yaqaana outlook papers waxaana dabcan dhegeystayaal horgeyska uu tilmaamaya uu sharaxaya qoraya waa bajetkii ugu weynaa ee wadanka history taariikhda markaasi gale ee dowladda ay doonayso inay ku kadib markii lacaga ay aada u tiro badan ay soo amaahatay oona dhegeystayaal tani waxay daba socon doontaa in haddana taxation waxaa loo yaqaano waa canshuuraha sare loo qaadi doono ee xukuumadda ruto dhegeystayaal tani ayaa hadda noqon doontaa in cid waliba ay ku baraarugi doonto sanadka dabcan sanadka soo socdo meesha lagu gaaro bisha shanaad iyo bisha lixaad in iyo bisha toddobaad in isbeddel xoogan dhanka dhaqaalaha laga dareemi doono iyo weliba dhanka cashuuraha wax kabeddelka waxayna noqon doontaa in sare loogu qaadi doono increasement waxaa loo yaqaana increase taxation waa lacagta dhanka canshuuraha wax kukudhiska waxaana tan hadda ay noqon doontaa in lagu jihayn doono sidoo kalena ay ku baraarugi doonaan dadka in lacag canshuuraha ay hadda iska dhex arki doonaan meel weliba ama tilaabo weliba ay qadaan inay ka dhex muuqan doonto canshuuraha si ay dowladda u kabto dhaqaalaha wax kaga bedisho iyo sidoo kale nidaamka arrimaha bajetka ama dhaqaalaha tani ayaa hadda xukuumadda ee ka go-an sidii wax ay kaga qaban lahayd sidoo kalena ay ka bedeli lahayd iyadoo raacayso nidaamka iyo weliba lacagaha bilaha arrimaha shidaalka iyo sidoo kale arrimaha quturduruuriga iyo sidoo kale bacrimiinta arrimaha wax soo saarka dhegeystayaal iyo micishada wadanka lagu looyahay ayay dowladda sheegaysa in ay doonayso in dib eegis ay ku sameyso dhegeysta kr e waxaa laga rajeynayaa ama la doonayaa in ay soo aruuriso bilaha soo socda dhegeystayaal ee sanad maalideedka labada kun saddex iyo labaatanka ilaa labada kun afar iyo labaatanka lacag gaaraysa laba dhibic shan toddoba bil waa trilyan dhegeystayaal waa lacag aad u tiro badan boqolkiiba toddoba iyo toban percent ah waxaa markaas leeyahay morethan waa laba dhibic sagaal iyo toban trilyan oo markaasi projected oo markaasi waa qeyb markaasi lasoo renriyey sidoo kalena lasoo arooriyey oo qaybta hadda current financial waa midda hadda sanad maaliyadeedka dhegeystayaal ee juun ku eg sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka markii loo fiiriyo ay aad kaga yaraytahay laakiin sanadkan ayaa soo socdo waa sanadkan soo socda noqon doonta midii ebid taariikhda ay gasho sare u kici doonto sanad maaliyadeedka wadanka sidoo kalena ay doonayso in xukuumadda ruto ay waxyaalihiisa ay ka qaban karto kuna dabari karto arrimihii waa dabcan ballanqaadyadii iyo sidoo kale arrimaha dhanka dhaqaalaha uu doonayo in ay wax badan uu kaga qabto sida wargeyska boggiisa afraad uu qorayo dhegeystayaal idaacadda star f m muctu gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin suwax wanaagsan meel walba joogtaan bal iminka dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan si eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iyadoo dabcan wargeyska sidoo kale uu qorayo cunigi yaraa indhaha lagala baxay waxaa halka wargeyska bogis lawasaaka uu ku faahfaahin kaga bixinaya baaritaano la sameeyey waxaa cuniga isha loogu muday ama isha laga geliyay dhegeystayaal waxaana uu cuniga u istimaaray waxaa loo yaqaana misbaar dhegeystayaal misbaarka ayuu isha kaga soo ridaya laleeyahay halkan wargeyska baaritaanada la sameeyey waxaa lagu ogaaday in cuniga dadka baaritaanada weli ay socoto iyo saddexda waa saddex sana jirkan cuniga yar isha laga soo riday ama isha lagalawaa isha indhaha lagala baxay ayaa hadda dabcan kisi loo kood waxay hadda dooneysaa bal arrintan in dabcan dib oogis ugu sameeyo arrintan hadda waxaa loo soo xirayy sida qaar wargeyska sniintii wargeyska uu soo qoray dabcan habeenkeedii nairobi la keenay laga soo qaaday isbitaalkaas iyadoo su-aalo xoogan la weydiinayo shaksiga tillaabadaasi ku kacay december afar iyo tobankeedii ayaa arrintan falkan markaas ka dhacay kuna dhacday junior sagini waa wiilka yar oo dhibaatada lagula kacay iyo sidoo kale iyadoo indhahana lagala baxay ikurumu village waa tuulada halkaas ku taala marini subcounty cunuga yar ayaa la helay dhegeystayaal isagoo indhaha la dhegeysan meel uu ku jiro dabcan beer yar oo geley ay ku abuuran tahay dhegeystayaal kadibna isbaalka la lacaray isla markiina waxaa la arkay cunugoo dhibaato kala kulmay indhaha oo sidoo kale waxbaan arkaynin sidoo kalena daadsan ama suuxsan cunuga tani ayaa markaas noqotay dabcan dhibaatada iyo weliba arxandarada shaksigaas uu kala kacay iyadoo baaritaano la sameeyey laguna soo qabtay shaksiga waxaana hadda ay sheegeen maxkamadda sidoo kale dhibaatada iyo weliba kula kaca waxaa qofkan uu u sameeyey iyo waxaa ku qasbay ilaa hadda waa la kala saari lahayay inkastoo laakiin lahayo joogo oo isagana markaas hadda booliiska gacantii ku hayaan baaritaanana lagu wado waxaana hadda lasoo taagi doonaa maxkamadda dhegeystayaal maalinta jimcaha ee soo socoto dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qaadka telefoonada bal saaxiibadaas ay kusoo kaakicin ku abariisteen sidoo kale hadalhaynta maxaa cusub maxaa deegaanka ka cusub maxaa laisla hadalhayaa dhegeystayaal ma iska warqabtaan warjaarka ka warrama hadalhaynta waa sidee maxaana cusub maxaana laisla dhexmaraya saaxiibayaal ma iska warqabtaan ciddii wax karsatay ma ka warhaysaa ciddii waxba aan karsanin ma ka warhaysataa ciddii wax ku yartay ma ka warhaysaa ciddii xitaa waxba aan haysaninba ilaahay iska sugayso ma ka warhaysaa iyadana war qadka telefoonkan sii bal saaxiibada say kusoo kaakiceen iyo hadalhaynta waxyaalaha ugu weyn qadka telefoonka ugu horaan siinayaa suwax wanaagsan soo dhowow waa ka xumaa qadku durbo ka baxay xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhowow asagana qadku ku raagay cafan ayaan saaxiibada leeyahay inkastoo aada iskugu cadhirinay laakiin qadka kale soo dhowow suwax wanaagsan waa ku salaamaya haye wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowow maxamedow haye aad iyo aad haye haa waxyaalahaas maajaan sida kale waa iska labana nabadgelyo nabadgelyo hadalhayntan maxaa waaya gafanaha nairobi oo la yiri ilaa qoomiyada la tashato wax ma samayn kartid oo lagu faanayo anagaa kusoo gelin horta dad soo geli ma jiro dad dadkeena bas haystaaba consol baa la dhihi mindi waay anaa kusoo gelin ninkan ilaahay baa soo geliyey maalinku aadi afar boqol labaatan caloosha ku haysaa lagu talagalay meesha shukran aad baad umahadsan tahay barquuqe marka waa mahadsantahay saaxiib aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu axmudow soo dhowow wax wanaagsan waa dhow yahay alxamdulilah ilahi mahadno suwax la mid ah nabadan kuwaa berisan wax dhibna ma aanan maqlin aad baa loo fiican yahay malaayiga ugu weyn waxaa walaaw dugsiyaalka tacsiibyaalka dadkii maogta waagi hore annaga markaan dhigan jirnay ninkii dan yaro waxba haysana waxaa la dhihi jiray hebel sabiil wey waxba lagama qaadi jirin haye culimadu waa u dhigi jireen midka kalena jibiga qaalin baa laga qaadan jiray aabihiis aad iyo aad hadda waxaa dhacday tafsiiryaalka inii hataa uniform la sameeyey iyo iskuulladi oo ninkii tabarta yara hataa uniform gadan karin cunugiisa ay ku adkaato inuu waxbaba ugu husaanin maxamuud daahir dhaqane dar ha cuniga markaad is- dhegeyso markaad iskuul geenayso maxaad u samaysaa
dugsiga iskuul markaad geenayso ee maxaad u samaysaa
iskuulka uniform oo loo sameeya maxaa tan oga qaylinaysaa taa taas lacag uma waynin maxaa tan lacag ugu waynaysaa maya kana de qayli kale ma aha ah dad muslim baana anaga mug haddaad tahana iskuulla barkooda hadda waxaa jirtaa dadka dad yar oon waxba haysanin marka waxaad leedahay iskuulla marka waxaad leedahay is- marka iskuullada waa gaala leedahay marka waa waa- qa- nidaam kala haysanaa macnaha ula jeedaa ma qabanay koodhe haye
ilmo badan oo du- iskuul naftood akhrisanayan oo aabbahoo dan haynin oo waxba haynin oo waxaa jirtaa macalimiinta u ogolaada inay akhristaan haye marka mar diinta muslimiina diintoo diinta anagana ay ka khaalsanto midaas waa maadi sax marka waxaa la rabaa ninka is- danta yar walaalka in lasu naxariiso shukran maxamuudow aad baad umaadsan tahay waktigeena hayaa Marka ya nagu taas dheeraan waa walaalka weynkaasi.
shukran Salaam calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi barakatu maxamuud daahir raqan umaadsan yahay dhankaasi masalaani xigaa kale soo dhowow ku salaamaya
saaxiib horta aadan kuu salaamayaa subax wanaagsan shukran
walaalkay waa cabdiqaasim cabdi cabe masaajida xaafadda bulaqasab soo dhowow
horta waxaan leeyahay subax wanaagsan baaq yaraan u jeedin rabaa muslimiinta waxyaar fadlan soo koba subax wanaagsan cid weliba sen kusoo kaakacaan rabnaa Waa- waa soo koobaya walaal waxaan leeyahay eh, dhankan hadda maaragtay banaandhey iyo ceeldheere iyo eh, xoogaho col baa ka jira shalay ariyaa la qaaday waxaan leeyahay muslimiinta roob aan baryaynaa walaal baa nahay waan isla dhalanay laa ilaaha ila allahu aan leenahay diinteenna waa too nabad aan ku noolaana ha laska daayaan leeyahay colka ha laska dhaafaan leeyahay dhiig islam waxba ma galayo waana ku salaam aad baa umaadsan tahay cali masaajida waan salaamayna inagana soo dhowow walaalaan ku salaamaya magacaaga alo star f m wacalaykum salaam magacaaga walaale fadlan
maxamed cabdi mambaasa mbaase ka war maxamedow magaalada waa fiican alxamdulilah nabadaan ku barina haye hadda jawiga waa degan yahay aha
alxamdulilah wax kaayda maqlay ilaahay mahadle nabadaan ku barina shukran aad baad umaadsan tahay star f m soo dhowow
Hello.
walaal magacaaga waa waa cusmaan ifo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu cusmaanow soo dhowow aad baan u fiicana walaalo xanuun badan baa jira haye xanuunyo aad u badan daacuun baa jira shuban baa jira hergeb baa jira malaria wanayow dadku waa daafsan yahay ha maal walba qabuuraha dadka uu la geenaya ilaahay subxaana watacaala hanaga dulqaada aamiin
ummadda ilaahay waxaan weydiisanay xanuunka waa hadda waaba saa'id shukran
ilaahay subxaana watacaala waxaan kaloo la yaabay ninkaan canug indhaha kala baxay waxa uu wax la yaab la weeye muxuu ka rabaa ma cunaya ma- ma- waa wax la yaab ilaa hadda waa lagu leeya waa la- dabcan la waa yaaban la yahay yaabane canug yar qof qof waa dilaaweyn laakiin canug indhaha lagala baxay hadiya yaabkeena leh oo haddana meel uu ku tuuray uu iskaga tegay wax la yaab leh wey waa adduunya wax la yaab leh naga badbaadi aad baad umaadsanta shukran maxamuud Eh, dabcan waa cafwan oo cusmaan eh, dhankaasi xeryaha ifo xigaa kale qadka telefoonkaasina star f m soo dhowow walaal soo dhowow magacaaga waa ka xumaa dhegeystaasi qadka yaa ka culus walaal soo dhowow wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg
waa cabir hagardheer ka waran eh, xagadheera saaka
alxamdulilah walaalow aada loogu fiican yahay wax dhibaato ma jirto bashbash iyo barwaaqo way ma garatay haye hadalheynteena ugu badan waa shuban biyuudka hirooyinka qaxootiga dhidhaab kusoo batay baan aada u hadalhaynaa gaar ahaan ay u badan yihiin carruurta maadaama qof weyna hataa uu ku dhimanhayo ma garatay Mm, taas baan aada u hadalhaynaa walaalow Shukran.
taas baan aada u hadalhaynaa muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waan salaamaya aad baad umaadsan tahay walaale waxaad leeyahay waan salaamaya sii wed baan leeyahay shukran aad baad umaadsan tahay dhegeystaasi xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa maxamed tabane gaarisa dhikaburi soo dhowow
alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh haye waan soo nabad kacnay barwaaqo iyo caafimaad alxamdulilah marka dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalin wacan oo Shukran.
wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maadsanyihin saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow waan ka xumahay ista- qadka telefoonka ah, saaxiib ayaal gurro waxaad maqli doontaan wixii dalka dibadda naga soo gaaray sideedii subaxnimo laakiin saaxiibada qadadka telefoonada deegaanada weli aan maqlin dhankasi madheera hadal kama hayo waxaan sidoo kale ka ahay nairobi hadal sidoo kale kama hayo meelo fara badan iyo weli hadaladooda ay soo gaarin soo dhowow assalaamu calaykum wacalaykum salaam waa halkee maxamed cali kaala soo hadla gaarisa gaarisa ka waran
gaarisa wallahi basbashi barwaaqa dhegdheg soo ma ahan wallahi wax kasta waa dhagdhag laakiin waxaan la yaabana madaxweyne ku-heenka uu leeyahay gafani shaqada loo egmadu leeyahay shaqa ma qaban karta aan la yaabanahay aad baad maasan tahay marka ninkaas waxaan leeyahay asaga nafkiisa aan shaqada ka saarnaba shukran mahadsan yahay saaxiibkaasi aragtidiisa hor soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam magacaaga
صباح ونكسي كبسة بارقي كانت بجير mujeer ka waran saaka
ما شاء الله يسوى إلهي بان هذا الكل نبض أيام كوا أكبر سنة واحد يعتمر الحمد لله إلهي بان هذا الكل aad iyo aad
هذا الهين كوا نبارا إلهي أنا مثل دقيقيال كادم وصباح ونكسي shukran subax la mid ah star f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wabadar wacalaykum salaam waa halkee
saciid cabdullaahi deer wajeer ka waran alxamdulilah ilaa nabadaan kasoo kacno maxaa hadal haysaan
waxaan hadlahaynaa habareen aad bay u tira badan tahay maxaa ka mid ah
waxaa kamid ah hore barakan wadanka ka jira ruudka oo boqolka maalmood u dhamaataan waxba dhalamiyahan ka osanin aye
kiiska jafana dib loo dhayo ilaa taariikhle ee taban bisha janwari shukran aad baad umaadsan tahay adaa mudan star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga
wax wanaagsan fayse gaarisa fayse ka waran gaarisa
alxamdulilah jawiga aad buu degan yahay saaka maxaa hadal haysaan ree gaariso
wallaahi gaarisa waxaan khaasatan xaafadda iftiin horta waxaa aada loo hadalhaayo waxaa weeye biyo la-aan ma fahamtee haye
marka biyo la-aantaas unbaa aada iyo aada loo hadalhayaa marka intaas unbaan ka waramo waa idin salaamaya shukran fayza maasanta gabadhaasi waa gabadheyda dhankaas iftiin soo dhowow halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu codkaa sare uqaad fadlan
subax wanaagsan magacayga wacan maxamed wacan soo dhowow
maasha allah jawi deganaa lagu abriistay alxamdulilah intaan ka warhaayo hadal heyntu
runta hadaleynta waa daacunka halkan runta ka dilaacay waxaan leeyahay ilaahay muslimiinta dhinaca naga mariyo
wacan codkaa sare uqaad fadlan
waxaan ku leeyahay inaha codkay gargib ay haayeen codkaada hoosan san baa ka dhigtaa haye haa iga raalli ahaada marka runtaada heynta waa halkan daacuun ka jiro aha isbitaalada runta ilmihi aada u buuxaan waxaan laa ilaahana caafiyo aamiin
dhammaan inta dhimatayna allah naxariista walaalqaali suux wanaagsan Shukran.
idin leeyahay aad baa umahadsan tahay wacan waa sacdiye dhegeystayaal dhankaasi xaga dheere way mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonkaasina kadibna markii ayaan si toos u wada dhegeysan doonaa saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan saakana barnaamijka arrimaha xasaasiyaad ku maqli doontaan dhegeystayaal waa culummada dhanka siyaasadda soo dhowow waa ku salaamaya magacaaga
وعليكم السلام waataan ka gudbaa dhegeystayaasi nin isku mashquulsan soo dhowow walaal magacaaga codkaasi u jifaa dad jifa lama hadli karno soo dhowow الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kee waan fiicana xasan mustaar baa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmo lagdheera ka mid a madoogaashe dhegdheg soomaa nowlaha haa alxamdulilah waan nabad baan ku barnay hadal hayntan waxaa u badan ee, xoogaa abaaraha iyo dhibka uun ilaahaynu naga dulqaadi karo unbaa u- unbaa u daran waan iska fiicana alxamdulilah shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystayaasi qadka telefoonka ugu dambeeya saaxiibayaal ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacaddii star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka xaaladaha guud dhegeystayaal aan diiradda ku saarna ka- ku eegno dhegeystayaal maalimaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha maantan waa maalin arbacaah taariikhdana ku beegantaha koob iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadda labada kun labiyo labaatanka dhegeysta arrimaha xasaasi ah arrimo inta badan dadka ay aada u dhowr sugayeen ayaa saaka diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal barnaamijka waa isla arrimaha siyaasadda saakana waxaan ka hadli doonaa dhegeystayaal doorka culummada ee siyaasadda ay ku leedahay ee gobolka iyadoo qadka telefoonka dhegeystana soo gelin doona dhegeystayaal sheekh yuusuf waa samigayga dhegeystayaal isla magaca yuusuf adaadeynayaas yuusufna arrimahaasna dhegeystayaal barnaamijka ku eegi doona haddii ay bahraali ka noqday saaxiibayaal dhegeystayaal kaalinta ay ka qaadan karaan mujtamaca ama bulshada dhexdeeda maxayna siyaasadda diinta islaamka ka qabtaa dhegeystayaal sheekh mustafa ayaan sidoo kale dhegeysan doonaa laakiin marka hore sheekh yuusuf ayaa noo faahfaahin doonaa bal waxaa laga doonaya dhegeystayaal fahan inay u lahaadaan culummada sida mujtamaca ama bulshada dhexdeeda uga dhex faa- looga dhex faa'iideysan karo culummada hadday fahansantahay qaybta siyaasadda barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal qaybaha dambe saaxiibada ah ayaan fikirkooda aragtidooda markaasi u dhiibi doona mase siin doona hadduu ilaahay raalli ka dhigo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibayaal laakiin marka hore iyo oggolada inaan soo qabta mid ka mid ah adaga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana ah, dabcan waa kolleejka islaamiya college haddaba islaamiya college dhegeystayaal waa iskuul markaasi dabcan ta- dhanka tababarka takhasuska heer sare ka gaaray dhegeystayaal waana is- waa dabcan wuxuuna ka tirsan yahay guddiga farsamada ama kollejka farsamada ee dalka eh, technical and vocational training debats kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waxaana iskuulka hadda u bixiya dibloma iyo koosaska waana kolleejka eh, dabcan islaamiya college wuxuu bixiyaa certificateki diblomaha koosaska waxaana ka mid ah koosaska u bixin business studies development studies i c t literacy koosaska ama luqadaha ingiliishka carabiga iswaxiiliga frenchka iyo luqadaha sign language dhegeysta loo yaqaano iskuulkan waa iskuulka ugu qiimaha jaban sidoo kalena dabcan affordable charges fee dhegeystayaal waa lacagaha markaas inta badan dadka waalidiinta iyo weliba ardada ay awoodi karaan sidoo kalena inyar inyar ay u bixin karaan inta iskuullada ama inta waxbarashada ay u socoto iskuulka wuxuu xeelaaqaad ama xariir uu la leeyahay kolleejka dabcan waa jaamacadda kenya methodist university kemu oo bixisa dhanka hogaaminta ama waxaa loo yaqaana leadership and waa professional management iyo sidoo kale waxay bixisaa ama jaamacadda bixisaa business management hospitality and tourism high and beauty therapy international computer and digital literacy haddaba koosaskan dhegeystayaal ay bixinayso waxay iska kaashanayaan kolejka waa kolejka jaamacaddas islaamiya ee kemu waxaana hadda ay socota isdiiwaangelinta dhegeystayaal ay ku egtay ilaa iyo toddobada bisha bisha soo socota ee koowaad ee janaayo ee sanadda labada kun saddex iyo labaatanka fasaladana waxbarashada waxay bilaaban doonaa mise fasalka wuxuu bilaaban doonaa sagaalka bisha koowaad ee janaayo ama janwari labada kun saddex iyo labaatanka koosaska waa mid ka diiwaan gashan sidoo kalena dabcan ka diiwaan gashan guddiga qaran imtixaanada dalka ee kenya waa nek loo yaqaano iyo sidoo kale jaamacadda kemu haddaba dhammaan waxaa cid waliba danaynayso inay wax barato mise caruurtooda ay wax bartaan waxay laga doonayaa inay soo codsadaan mise soo dalbadaan mise ay booqdaan islaamiya college dhegeystayaal haddaba waxaa islaamiya college uu ku leeyahay labaatanka arday ee ugu hore waxaa loo sameyn doonaa qiimo dhamiis ama qiimo dhimis dhegeystayaal ee boqolkiiba labaatan discount ah islaamiya college wuxuu ku yaallaa waddada dheer ingara park road nairobi dhegeystayaal islaamiya college waxaad adaba kala xiriiri kartaa dhegeysa lambaradan iyadoo ee leedahay horta macallimiin takhasus dheer fahansan waxay caruurta barayaan sidoo kalena meel ka gaarsiin karaan dhegeystayaal haddaba lambarkan aad kala xiriiri kartaa wixii faahfaahin iyo macluumaad dheeri ah aad doonayso inaad kala xiriirto mise aad u baahan tahay islaamiya college lambarka waa eber toddobo siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow lambaradaasa si toos ah ogala xiriiri kartaan dhegeystayaal lambarka mar kale kugu celina dhegeysta waa eber toddoba sideetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow islaamiya college wixii faahfaahinaa macluumaadka kala xiriir lambarkaasi dhegeystayaal waatahay dhegeysta raal noqda saaxiibada horaalgelinaya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal bal iminkana sidoo kale aan kusoo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeysan intaan qodobada iyo barnaamijka dhegeysan aan sii gudagelin geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darada abid muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadka labada kun labiy labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga carar iskaga hayaamay ayagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy haddaba hay-adda qaramada midoobey oo qaxootiga unsr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameeyeen geeska africa balse unsr waxay minkala dala dhacayaan baahidawaa baahiyo fara badan ee dalka ka jirto unsr ayaa kaashatay shirkadda isgaarsinta safarka oo si bidhibaha loo yaqaano bonga point loo adeegloogu adeegsado ka jawaabta abaaraha dhegeyste mala socota in dhibcaha bonga point aad ka caabin karto qoysaska abaartu saamaysay unsr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay hadda aada u saameysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay eladooda qaraabadooda iyo weliba dad ay aada u jeclaayeen waxaana kala geystay abaartii dareeda waddanka markaasi ka dhacday haddana dadka qaar ay kasoo kabsanla yihiin waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegis waad caawin kartaad qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahagawaa dhibcahaaga bonga point ee safaricom maantaba fadlan la xiriir ama sidoo kale dhegeystayaal aan ka qayb qaadano oo dadkana aan taakulayno haddaba sidee uga qayb qaadan karnaa dhegeystayaal fadlan ila soco wax yar adoo raalli ah telefoonka soo qaado adoo laguma laho lacag bixi xitaa shishin oo lacag oo kaash ah bix cid kule ma lahan laakiin waxaa keliya lagaa doonaya waa dhibcaha bonga point waa dhibcaha telefoonka kugu jiraan dhegeystayaal markaad kaar gashato ama kaar aad iibsato dhegeystaal dhibcaha ay safaricom ay ku siiso way ku keedaysaa dhegeystaal kuwaasaa loola jeedaa bonga point dhibcahaasi waxaa lagu leeyahy daad saaka wax baad ugu tari kartaa dadka abaartu saameysay ee qaraabadaada qoysaskaaday ka mid tahay kow waxayaad ugu iibin kartaa oo waxaa laakiin u adeegsanaysaa hay-adda qaramada midoobey unhcr waxaan horta marka hore ku bilaabaynaa qaabka ay dadkeena uga faa'iidaysan karaan sidoo kale ay ku caabin karaan uguna taageeri karaan waxaan ku bilaabaynaa qaabkan kow waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix hash aad ku dhufanaysaa mise afar gees ama star one two six hash aad ku dhufanaysaa kadibna qeybta labaad aad waxaa kuusoo baxaysaa liba waxaa kusoo baxaysaa ku dhufaa lagu leeyahay qeybta bonga pointka libana bonga point aad ku dhufanaysaa qeybta labaad kadib waxaa kusii dhufanaysaa qaab sidee rabtaa inaad ku bixiso ma bay guurs mise waa baybil waxaa ku dhufanaysaa baybil dhegeystayaal kadibna waxaa gelinaysaa lambarkan soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed lambarka markaa geliso baybil aad tegto waxaad gelinaysaa lambarka baa lagu weydiina lambarkan aad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed lambarkan kuugu celinaa dhegeystayaal waxaan filaya inaa ila socotaan lambarkan ayaa baybil markaad tegto lambarkan ayaad gelinaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed kadib okay aad ku dhufanaysaa waxaa lagu weydiinayaa dhegeystayaal markaad ku dhufato imisaa rabtaa inaad geliso oo aad jeceshahay inaad dadkaada aad u qoondayso ee dhibcahaaga bonga point waxaad gelin kartaa boqol konton boqol laba boqol saddex boqol shan boqol kun laba kun afar kun lix kun oo dhibcaha bonga point dhegeystayaal kaash ma aha lacag ma aha aan isfahanno fadlan lacag kaash ma aha waxaa lagu leeyahy waa dhibcahaaga bonga point keliya kadibna okay aad ku dhufanaysaa waxaa lagu weydiinayaa dhambarkaada goodada sirta ku ah maya waxaa lagu weydiinayaa account name account name markii lagu weydiiyo waxaad qoraysaa star f m star ayaad qoraysaa f m ayaad raacinaysaa kadibna okay aad kusii dhufanaysaa kadibna waxaa gelinaysaa lambarkaada goonida ku ah lambarkaada qaaska ah ee mpesa aad ku isticmaasho kadibna dhag aad ka siinaysaa okay ku dhufanaysaa kadibna fariin ayaad ku soo dhicaysaa fariintaasi waxay ka turjumaysaa in dhibcahaaga aad wax ugu deeqday dad ugu tala gashay intaas intaasna aad samaysay dhegeystayaal waad mahadsantihiin saaxib yaal dhegeystayaal arrimahaasi fadlan maanta aan ugu deeqno fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda u n c r waa hay-ad caalami ah oo meel walba dhegeystayaal ay joogto waana inta badan laga doonaya dadka inay taakuleen xoogan hadda ay sameeyaan abaarta dhibaatada si dadkeena wax loogu iibiyo dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal kusoo laabana barnaamijka arrimaha saakaan doonayno inaan kaga hadalno iyadoo dabcan inta badan aadka loodabcan kaga soo hadalnay siyaasadaha iyo xaaladaha wadanka iyadoo barnaamijkan barnaamijka aawudnay dhegeystayaal aan kasoo bilaabnay isbuucyadii aan soo dhaafnay kiilabaad hadda inoo marayo aan kasoo dhafnay qeybka ama heerka dadka bulshada ay ka joogaan inay fahmaan siyaasadda waxaan sidoo kale isla soo egnay dumarka ama haweenka waxaan isla soo egnay dhallinyarada waxaan isla soo egnay duqeyda waxaan sidoo kale maanta taaganahay dhegeystayaal culummada kaalintay doorka ay ka qaadan karaan dhegeystayaal arrimaha siyaasadda iyo fahan iyo weliba dulduleelada faraha badan waxyaalaha qaar ee la doonaya inay fahmaan inta badan inay hal meel markaasi aysan isku koobin dhegeystayaal sida marka taariikhyada waxyaalaha qaar ee la xuso taarikhda aadamiga ah inta markaasi la garanayo ee dowlad marka soo jeeto ama afaaraha markii laga hadlay xayndaabka kama baxsano ilaa maanta ma laga hadlayo afraadda dhegeystayaal uma dowladda mid ka taagan oo markaasi la garamarayo mise in dabcan la gacan bidixeynayo mise laga tillaabsanayo ma jirto marka lagasoo dabcan markii laga hadlayo culammada iyadoo inta badan kaalin xoogan ay ka qaataan mas-uuliyadna ay ka saaran tahay gudashada in ay hergeliyaan qaarinta yuruba qoondada markaas ayaga ay ka leeyihiin sidoo kalena dabcan dhinac ay weliba ay ka fiirin karaan xaaladda siyaasadeed iyo sida ay ku dhiraandhirin karaan kuna wadi karaan kuna bedeli karaan bulshada iyadoo dhegeystayaal aansan ka hadlaynin in culummada ay ku milmaan siyaasadda taasi ma aha laakiin fahamka iyo waxyaalaha bulshada ay ku fahmi karaan ama ay u arki karaan mise ugu nisteexeen karaan sida iyo kaalinta doorka ay ka qaadan karaan siyaasadda sida dad badani ee iminka moodayaan dowladnimada waa wax maanta cusub oo ku soo korray ma jiraan dhegeystayaal waxaa wax in badan soo socday oo maanta si marayso una dabcan afarta qodob ee inta badan laga hadlo markii lasoogadabcan laga hadlayo waxaa ka mid tahay dhegeystayaal awoodda sharci dejinta awoodda fulinta awoodda garsoorka iyo weliba cadaaladda iyo tan aynu markaasi dabcan ku magacownay in dadka dalka ay ku nool ay markaas yidhaahdaan waa awoodda ugu sarraysa ee cidna markaas ay ka sarraynin waa arrimaha dadka dhegeysta laga hadlayo mujtamac ama bulshada inta awoodda badan dhegeystal waxaa inta badan dowladda ay ku socotaa mise ay ku dhaqdhaqaaqdaa waa culummada waxaa hadda lagala kaashanaya hadday arrimo dhacaan hadday arrimo xasilooni darro dhacaan haddii arrimo siyaasada laisku haysto haddii gef iyo dhibaato ay dhacaan inta badan waxaa soo farigelisaa culummada oo ka hadlaan oo sidoo kalena meelaha nastaaxada ay ku habboon inta badan ugu dhimiriyaan dadka siyaasadda isku hayo tan iyo in markaasi aan ku magac darno dadka iyo arrimaha kala qaadida siyaasadda iyo culummada laakiin hal meelo fara badan bay iska soo gelayaan laakiin inta badan waxaa lagu leeyahay culammada hadday ka hadlaan qeybaha siyaasadda waxaa laleeyahay maxaa u soo faragelinaya maxuuna uga hadlayaa sidee siyaasadda uga hadli karaa culammada inta badan wuxuu kuleeyahy culammadii way waalatay arrimahan siyaasadday hadda ka doodayaan waxayna markaasi ku doodayaan in awoodda iyo weliba kaldabcan kala sarreynta ama kala saarka oo ay markaas inta badan ay kala madax bannaan tahay maadaama ay tahay as-aaska cadaaladda iyo weliba degenaanshuhu ay bulshada inta badan ay ku xasilaan ay tahay culammada iyagoo markaas ku doodaya in iyaga uga horeeyaan cid kale aysan jirin waa kuwa markaas siyaasiyiinta ah inta badan laakiin qaar markaa fiiriso waxaa hadda laga doonayo iyadoo hadda sidan dunidan hadda ay noqonayso sida dunida hadda isku badbedelayso inta badan waxaa mujtamaca hogaamiya culammada oo hadda waxaa laga hadlayaa kaalinta culummada ay ka qaadan karto doorka ay ka qaadan karto waxyaalaha as-aasiga laga doonayo in mujtamaca ay kaga bedeli karaan qaab nidaamsan qaab markaasi siyaasadaysan iyagoo markaasi inta badan fiirinaya waxa ku soo kordhin kara iyo waxa ayay xayndaab u noqon karto ilbaxna u noqon karto culummada oo wax badan ay ka ogaan karaan dabagal fara badan samayn karaan waxyaalaha ay u baahan tahay bulshada waxyaalaha aysan u baahnayn waxyaalaha lagu qalday waxyaalaha aan lagu qaldaynin iyo waxyaalaha markaasi marin habaabinta inta badan mararka qaar soo noqnoqoto laakiin haddii doorkooda kaalintooda ay ka qaato gobolka waqooyi bari in waxyaala fara badan iminkan ay soo ifbixi lahayeen sidoo kalena ay noqon lahayeen xitaa in looga kala dambeeyo dhanka siyaasadda culummada horaan waxaan kaga soo hadana dhegeystaan iminkan galaangalka siyaasadeed ee mar weliba dhex taagan dabcan duqoyda iyo sidoo kale dhallinyarada laakiin waxay hadda markaasi budo gooni u tuman noqonaysaa culummada oo laga hadlayo hadda la leeyahay maxaa loogu diidan yahay siyaasadda maxaa ay iga qaadan layihin falsafada siyaasadeed hase yeeshee inaga inta badan ama sidoo kale dadka mujtamaca oo laga hadlaya haddii lagu arko nin culimo ah ama nin sheekh ah ama nin markaasi deegaanka ku sugan oo wadaad looga bartay in arrimo siyaasad uu ka hadlayo waxaa la leeyahay dadkan ama bulshada dhexdeeda in farta lagu fiiqayo oo laga hadlayo oo laleeyahay adduunkan waa suurkadoom maxaa dhacay culamadii ay siyaasad gashay laakiin hadda dunidan filosofoorka ama dadka markaas inta badan ka qoro waxay inta badan ka daraasinayaan ka hadlayaan cidda siyaasadda ugu fiican iyo cidda siyaasadda aan ku fiicneen waxaa laga hadlayaa cidda nabada dhinac fahmi karto dhanka diinta fahmi karto sidoo kalena fahmi karto qeybaha qeybaha kale ee inta badan arrimaha musalsalaadka markaad fiiriso ama musalsalka ee xiriira ama xiriirka ama xiriirka siyaasadeed u noqdo waxaa inta badan fiirin karaan sidoo kale daraasayn karaan wakhti fara badan ku bixin karaan culummada waxaana inta badan lo kala ogaan karaa waxyaalaha munaasabka ee markaas ubaaxada ay ku sameeyaan mise ay daraasaynayaan markaad fiiriso waxyaalaha ay u kala soocaan waxyaalaha markaas bulshada u kala sooci karaan iyo waxyaalaha aysan u kala sooci karin waxyaalaha ay u jihayn karaan iyo waxyaalaha aysan u jihayn karin waxyaalaha ay ku soo jiidan karaan dadka ayaga xilalka doonayo dadka siyaasiyiinta ah inta badanna oo markaasi khiyaanada mararka qaar laga yaabo in ay wadaan ay sidoo kale ka qaban karaan laakiin haddii ninka culummada ah uusan fahmaynin siyaasadda sidoo kalena uusan dabcan isku taxaruujinaynin uusan xitaa mararka qaar wakhti fara badan uusan siinaynin in xitaa asaga nafsadiisa uu fahmo iskabadaa dad inuu wax u sheegee waxay markaas tani ay sheegaysaa in jaahilnimada qayb markaas ay ka tahay in qofka inuu wax walibo inta badan laga doonayo qofka inuu fahmo ninka lagu magacaabo doctor louis cabdulbaaqi waxuu markaas dabcan ka hadlayaa qofka muslimiin qofka muslimka iyo weliba qofka culummada ah kala sarreynta saddex qaybood ama awoodda inta badan laga hadlayo horumarka bulshada waxaa lagu leeyahay kaalinta koowaad waa in uu ka galaa waa culumta waa dabcan waa culumta siyaasadda iyo sidoo kale culumta diiniga ah dhegaystayaal bal eeg waa culumta siyaasadda iyo culumta diiniga ah haddii culumta siyaasadda iyo diiniga isku qabto ninka macalinka ah ama culummada ay inta badan isku qabtaan waxaa laleeyahay waxaa halkaasi ka soo baxaya mujtamac markaasi dhammaystiran oo inta badan awoodi karo inuu kala qaadi karo una garsoori garsoor wacan u heli karaan dadka ay soo qaadanayaan kala qaadi karaan kala xaqiijin karaan in labada dhinac ay u noqon karto halka sal sharci dejinta iyo weliba cadaaladna oo si madax bannaan ay qofka ku soo qaadan karaan ayagoo fulinaya fulinta culummada sidaa owgeed fikradda kala saaridda awoodaha ma aha mid markaas ku cusub fikradaha iyo weliba taariikhda taariikhda muslimiinta iyadoo inta badan laakiin qaab siyaasadeen waa qaab siyaasadaysan looga hortago in culummada ay galaan siyaasadda iyadoo hadalkaasi dabcan inta badan laga hadlo markii laga hadlo waxyaabaha ugu muhiimsan ee inta badan suurtageliyo in maamulada xadgudubsan iyo weliba culummada bulshada dabcan la socoto inay wada noolaadaan waxay ahayd iyadoo dowlad taariikh ah inta badan ay kaga hadlaan nidaamka iyo weliba manhajka dabcan ay wax ku wadan karaan kuna soo saari karaan hab siyaasadeen waa hab siyaasadaysan oo wax ka bedelka iyo weliba horumarka dhanka bulshada dhexdeeda ma aha mid markaas inta badan ka hor imaanayso sidii xitaa sheekh mustafa uu inoogu faahfaahin doono qodobada dambe dhegeystayaal oo kaga hadlayo waxa laga doonayo siyaasadda iyo culumta ama culumta diiniga dhegeystayaal halkee wax ay ka qaldan yihiin mise waxba halkee waxba isan iska qaban karin markii laisku waafaqay laiskala la ogaaday in dhaqaale iyo howlaha markii laga soo tago iyo weliba mujtamaca waxa horumar ku gaari karaan waxaa leeyahay doorka koowaad waxaa ka qaadan karaan culummada oo keliya bulshada ay maqli karaan su-aashaan isweydiinayno haddaba culummada ma la maqlaa dabcan hadday markaas ku wacdinayaan oo masaajidada kaa wacdinayaan muxdarooyin kuu jeedinayaan oo inta badan aqarada ay kaala hadlayaan maxaa diidaya marka markuu siyaasad kaala hadlo inaad fahmi weyso ama markuu siyaasad uu kuu jilcinayo ama inaadsan ku kasoomaynin haddaba maxaa u diidayaa in culummada inta badan ay fahmaan siyaasadda maxaana ka aaminsannahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diyradda ku saari doona dhegeystayaal iyadoo sidoo kale aan dhegeysan doono culammada qaar sida sheekhan dhegeystayaal bal wax yar marka maxaad ogaatay macna alkhilaafa waa ogaatay macna alkhilaafa waxaa weeye waa nin nebiga calayhi salat salaam bedelaye kuna bedelaye inuu dadka diinta u ilaaliyo siyaasaddana ilaaliyo meeshaa si fiican u fiiri fii xiraasati diin wa siyaasati dunya diinta iyo siyaasadda marka inay isla socdaan arag kuwa hadda waxay rabaan inay nabaraan diinta iyo siyaasadda ha la kala saaro war wadaad masaajidkaaga maa iska joogtid adiga maxaa siyaasad kaa gala wadaad siyaasad ka hadlaya haddii la arko waxaa leeyahay war wadaadadii waa waasheen naagaha may iska mehershaan meelaha arbacadana may qur-aan iska akhriyaan maxay tahay wadaad siyaasad ka hadlaya waa tanaabo waxa inuu siyaasad wax ku hogaamiyo ay tahay waa wadaad waa tanaabo nabiga calay slat slam kii bedelaya waxaa la yidhi waa inuu ku bedelaa diinta ilaalinteeda iyo siyaasadda siyaasaddiiya khalad loo faham waxaa lagu leeyahay siyaasaddu waa munaafaqad iyo been waa been waxba kama jiraan siyaasaddu waxaa weeye in diinta mabaadi'deeda la ilaaliyo xaqa la ilaaliyo dadka xuquuqdooda la ilaaliyo waa taa siyaasad turufo iyo been iyo munaafaqad ma ah
waa hagaag dabcan waad maqlaysaan sheekhu dhegeystayaal anagana qaybaha dambe ayaan sii faahfaahin doona hadduu eebaa raalli ka noqdo dhegeystayaal adigna qaybaha dambe fursad kuu siin doona si aragtida fikirkaada aad inoogu soo gudbiso dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barnaamijka sida horaan baa inii sheegnay dhegeystayaal amaan saaxiibadan dhegeystayaashan u sheegay waxaan saaka diiradda ku saarana barnaamijkaan kaga hadlaynaa dhegeystayaal fahanka laga doonaya siyaasadda weliba ama fahanka siyaasadda ee weliba culammada hadda laga doonaya inay cid weliba ay ogaato mise wax badan ay ka ogaato kana barato si mujtamaca ama bulshada dhexdeeda ay waxyaalo badan ooga qabtaan dhegeystayaal laakiin inta badan soomaalida ama gobolka uqaybir markaad fiiriso waxaa laga hadlayaa sida hadda ad ku maqlaysa dhegeystayaal sheekii ka horreeyey raalli hadda sheekha sheekh waa ninka lagu magacaabo sheekh axmed wuxuu ka hadlaya isagana uu leeyahay ama uu tilmaamay dabcan inta badan in la yaso sidoo kalena waxba aan laga soo qaadin haddii ninka culummada uu ka hadlo siyaasadda sida sheekha uu asaga ku sheegayo laakiin mujtamaca maxay ayada ka aaminsan tahay fahan sidee laga doonaya hadda inay u lahaadaan iyadoo dunidan hadda isbedelayso waxaa qadka telefoonka dhegeystayaal ku jira sida horaanba aan horaan aynugu sheegay dhegeystayaal sheekh yuusuf digaale bal asagana si faahfaahin uu inooga siiyo bal waxaa laga doonaya culummada iyo dunidan hadda isbedeshay iyo mujtamaca siday wax uga bedeli karaan qaabka siyaasadda iyo waxa ay dadka inta badan ay ka qabaan ma ka fahamsan yihiin siyaasadda iyo ninka culummada ah qadka telefoonka ayuu ku jiraa sheekh sheekh yuusuf aan ku salaamayaa soo dhowow
baarak allahu yuusuf bakad aad baan u mahadsan tahay jazaaka allahu khayran wa baarak allahu fiika sheekh soo dhowow waana ku salaamayaa bal waxaan rabaa inaad inoo jilciso inoo faahfaahayso bal fahanka siyaasadda iyo culummada
baaraka allahu fiika wa jazaaka allahu khayran culimada iyo siyaasadda markii manduurka sharciga ah ama aragtida diinta wax lagu fiiriyo ma kala saaro oo sharcigu sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi reer bani israa'iil kaanat tasuusuhu lambiyaa waxaa hoggaamin jiray ambiyo ambiyaduna hadda waxay ku hogaaminayaan ummadda waa la garanayaa wixii ilaahay ka imaaday bay ku hogaaminayeen marka uu nabi dhintaba nabi kale ayaa maaragtay daba mari jiray taa waxay marka saasay ahayd sharciga iyo siyaasaddu waa isku mid sideedabana siyaasad waxaa la yidhaahdaa xagga waa hoggaan hoggaankaas qofka hoggaamiyaha noqon haya ee ummad u noqon haya hoggaan waa inuu noqdo qof saalixa oo muslixa oo aslax ah inuu noqdo qof asagu saalixa waa inuu yahay qof muslix ah oo wax hagaajin kara waa in uu yahay qof aslaxa oo kuwa kale ka mudan inuu asagu hoggaan noqdo shuruudahaas aan sheegnayna si kale uu qofku ku noqon karo ma jiro oo uu ku ogaan karo xaqullaahi wa xaqulcibaad adoom ilaahay xaqiisa iyo addoommada xaqooda wax kale uu ku ogaan karaa ma jiro ilaa in uu barto ooba uu cilmi u yeesho kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam marka waa in uu noqdo qof dhammaystiran oo sidaas aqoontaas u leh meesha marka waxaa ku jirta maanta siyaasad maxaa loo yaqaanaa sax
wadaadada naftooda maanta jooga waa la mul waa la xoogay oo niman reer galbeed la yidhaahdo kaniisadihii reer galbeedka oo nimankan maanta dadka xoogga iyo muquuniyey ee ku laasimiyey afkaartoodii ku laasimiyey ayaa waxay la imaadeen barnaamij la yidhaahdo diinta iyo dawladda in la kala saaro sax barnaamijkaasaa markaa lagu kadsoomay oo culimmadii muslimiinta iyo dawladihii islaamka iyo dadkii islaamka ahaaba ay ku kala qaybsameen oo maanta qofku haddii uuba sheekh noqdo waxay rabaan inuu maaragtay uu maaragtay masaajida uu joogo oo uu maaragtay haweenka meheriyo labadooduba waa wax wanaagsan laakiin aragtidaas oo sidaa u taalla aragtidii ma aha diinta waa aragti maaragtay uun lagu ay keentay nimankan reer galbeedka ah oo wax allaala wixii ka imaada oo xun ummaddu ay qaadato unbaa sababay waxa la yidhahda faslu dawla can iddiin diinta iyo dawladda in la kala fogeeyo marka muslimiintuna dee dawladdoodu waa diin diintooduna waxaa weeye waa dawlad hal qof bayba isku ahaayeen nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam markuu joogay ummadda isagaa hogaamiyaheeda ahaa isagaa janabka ciidamada hogaaminhayay ahaa madaxweynihii isaga ahaa qaadigoodii isaga ahaa laakiin markuu diyaariyey jiilkiisii oo ay noqdeen jiil dhammaystiran kolkuu dhintay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam saxaabadu markay fadhiisteen waxaa la yidhi yaa inoogu khayr badan yaa inoogu khayr badan oon hoggaanka u dhiibannaa siyaasadda yaan u dhiibannaa yaa inoogu khayr badan lama odhanin yaa inoogu laandheeraysan looguma odhanin yaa inoogu muxuu ahaa b h d badan lama odhanin yaa inoogu maaragtay dhaqaalo badan lama odhanin saxaabadii waxay dhaheen yaa inoogu khayr badan markaasuu cumar ibnulkhadaab wuxuu yidhi abubakar sidiiq radia allahu canhu sifaadka uu leeyahay maanta cid leh oo joogtaa ma jirto isagay doorteen asagay ma dhaheen isagaa noogu khayr badan isagaa noogu aslaxsan isagaa noogu muslixsan isagaa loo fasiri jirin mar yar mooyeen qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu hadlo abubakar waa ooyi jiray saxaabadu marka waxay dhihi jir waxay moodi jireen inuu nin qalbi nugul keliya yahay laakiin ma ahayna fahamka lagu kala xeeldheer yahay ayaa waxa uga muuqanaya baa dadka badan qaarkood uga muuqan karin marka waana waxyaalaha hadda inaga inaga maqan saasoo marka abubakar lagu doortay kolka abubakar dhintay radia allahu canhu isagana cumar yaa inoogu khayr badan cumar baa la yidhi cumar baa la doortay saasay horta ummadda islaamku ahayd ilaa ay imaatay in la ismuquuniyo oo xunug la isku muquuniyo marka markaan usoo daadegay jawaabtii su-aashii xaaladii guud ee hore iyo sida aan ahaan jiray iyo sida muslimiintu saasay ahayd waxaa lagu qiimaynayayna qofka waxay ahayd saddexdaa shardi qofka laga helo qofku inuu saalix yahay muslix yahay aslax yahay saddexdaas wax markii laga helo ayuu ummadda hogaamin jiray wuxuu ku hogaaminayayna diintooday ahayd dastuur iyo nidaam meel la dejistay oo dad ay hagaajisteen oo farsamo bini aadama laguma hogaamin jirina waxay ahayd qaala allahu wa qaala rasuulullah markii intaa lasoo dhaafay oo maanta la joogo aan saacadeennan aan joogno culimada doorka ay ku leeyihiin siyaasadda waa in ay hadday meeshaa hore ee hoggaankaa aynan tegi karin oo sidaa hadda dalkan aan joogno oo muxuu ahaa kenya oo kale ama meelaha kaleba ay yihiin waxaa la rabaa in ay ummadda horay soo mariyaan oy soo riixaan oo mar kasta ay soo garab istaagaan oy horay soo mariyaan dadka muslixiintaa dadka wanaagsan ee ummaddan cirdigeeda iyo maalkeeda iyo sharafteeda iyo diinteeda iyo dalkeeda iyo dadnimadeedawaataa sheekh yusufow waxay dhahday waa in dadka ay ayaga soo horumariyaan marka qaabkee ku soo horumarinayaan haddee ayaga siyaasadda aysan fahamsaneyn iyo waxyaalaha ay dadka ku soo horumarinayaan ay ka aamusan yihiin
waa doodka ay ka gaabiyeen oo taqsiirka ninna nabi ma aha oo bini aadamku wuu gafayaa yuusufow ninka culimada iyo ninka caamada iyo ninka ardayga iyo qofka yar iyo qofka weyn waa la wada gafi karaa aniga hadda waxaan isleeyahay culimadu meesha ay maanta ka joogaan ummadda ay ka joogaan oo ay isgeeyeen oo xataa nin yar oo kansala ama waxaa weeyaan jief aynan ummadda u soo doori karin oo aynan horay u soo marin karin oo inay ku yeeshaan muxuu ahaa lug ay ka gaabiyeen waxa weeye waa taqsiir xaggooda ka imaaday waxawe gaabin iyaga xaggooda ka imaatay iyo gaf ay iyagu sameeyeen ma aha wax oo ay maslaxadda ummadda ku jirta waa maslaxa fardi ah qofku inuu ka cararo mas-uuliyaddiisa muxuu aha mas-uuliyadda ka cararo waxay qayb ka tahay muxuu ahaa fasaadka inuu xoogaysto ayay qayb ka noqon kartaa sababtoy tahay hadduu qofkii wanaagsanaa meesha ka durko qof aan wanaagsanayn baa soo geli qofka aan wanaagsanayna magacii dawladda ayuu wax ku fasahaadinayaa oo ku hadlaynayaa taas marka dhib badan baa ka imaaday waxaan ku boorinayaa culimmadu inay qiyaadadoodii iyo ummadda inay horay u soo mariyaan dadka waan wanaagsan hadda iyagu mas-uuliyadda ka cararahayaan inay dadka waan wanaagsan ee ummadda aslaxa u ah inay horay soo mariyaan oo doorkooda gutaan ayaan ku boorinayaa jazaakallahwaata sheekhe see isku soo saari karaan marka culammada ay qaybna uga qaadan karaan siyaasadda ay isku soo saari karaan ay bulshadana si ay wax ugu qabtaan horumarna ay ku gaarsiiyaan ayagoo laakiin is aan isku soo sharaxaynin laakiin daraaseynayaan dadkana ka dhaadhicinayaan u sharaxayaan in qofkaay usoo xulaan sida hadda duqeyda oo kale dad bay usoo qaadaan usoo xulaan dadba waa la kala reebaa maxaa ayaga meeshaasi haddana loogu dhex arkin
waa gaabintaan kuu sheegayay oo maaragtay laga gaabinayo oo muxuu ahaa way samayn karaan culimmadu waa dad tayale waa dad labada jihaba ka dhisan oo muxuu ahaa hoggaan dhinac walba u noqon kara bal dadkii ugu madnaa inay ummadda hogaamiyaana laakiin duruufta caaligaa iyo waxaan duruufahan jira iyo waxyaalahan maanta jira unbaa uun gadaal mariyey oo inayna horay soo marin waxa loogu samaystay oo loo hagaajiyey waxa la yidhaahdo fasludiin cani dawla waa in culimada la fogeeyo waxa loo yaqaano argagixisada dagaalanka waa in culimada la fogeeyo waxaan oo dhan waa wax mas yani qayb ka ah in dadka iyo diintooda la kala durkiyo marka culimada laga durkinayo siyaasadda dadka hadda dee siyaasadda iska rabaan oo iyagu wax oo maslaxadooda ka dhex arkahaya ma ay fahamsana inay tahay markii culimada laga durkiyo siyaasadda ama magacyo lagu larbo siday maaragtay uga durkaan macnaheedu inay tahay ummaddii in maaragtay lagu laga durkinayo diinteedii muxuu ahaa oo maslaxadeedii iyo aslaxeedii laga durkinhayo ayay maaragtay daliil u tahay marka culimmadu inay la dhacaan waxaas lama rabo waxaa la rabaa inay noqdaan doorkooda inay dib ugu soo laabtaan inay fulaynimada iska daayaan inay ummadda toosiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa iyo xadiista saxiixa ee ka sugan waxaa ka mid a inuu ummadda qofka ugu nacfiga badan inuu yahay khayrukum anfacukum linnaas qofba qofku ummadda uga maaragtay anfacsan yahay oo inuu maaragtay uga inuu uga khayr badan yahay qofka aan ummadda waxba talayn bimacnaa qofka waxtarkiisu uu ummadda gaarayo iyo qofka naftiisa iyo ilmihiisa uun ku kooba waxaa khayr badan midka nafcigiisa iyo waxtarkiisa ay ummadda wada gaaraya ayaa khayr badan soomaalina waxay dhaheen rag waxaa u xun joogo aan la tirsanin iyo maqana aan la tabin aad iyo aad ragga waxay dheheen labadaasaa ugu xun marka inay doorkaas ay sifadaa qaataan culimmada aad baan ooga xumahay inay maaragtay ummadda dib ugu soo laabtaan oo ay hagaajiyaan oo sida ay caqiidada iyo u hagaajinayaan muxuu ahaa camalka cibaadada inay camalka dowladnimo iyo waxa laga rabo fardi kasta oo maaragtay waajib ku ah tijaaha shacbigii inay maaragtay soo bixiyaan ay ummadda maaratay horey u soo maraan shukran aad iyo aad baan ugu aad baad masantahay su-aasha ugu dambaan ku weydiinaya sheekhuna culimmada inta badan markaad fiiriso bulshada dhexdeeda hadduu ninka culimmada uu siyaasadda galo waxaa leeyahay sheekhi maxaa cimaamadda ayuu dhigtay muu waashay taasi ayadana maxaa maxaad ka odhanaysaa
waa waxaan hadda hadda ka hadlayno jawaabtii hore unbay la jirtaa waa khaladka uun waa ummadda la rabo in maaragtay laga carabta iyo soomaalida wala mahmaayo waxay leedahay isi wada dhow soomaalida waxay tidhahdaa qumayadu intaada qumaya dhihim bay qumaya ku tidhaahdaa carabtuna waxay dhahaan ramatni bidaa'iha wansallad marka qofkii aan la rabin inuu siyaasadda galo yaa intuu galay ayuu kii mudnaa inuu galona wuxuu rabaa inuu uga dhigo shaneeco oo maaragtay uu ku caayo ayuu doonayaa marka nin wax haleeyey ama guruub wax haleeyey loo joojin maayo muxuu ahaa diinta islaamkuna intaa way ka xeel dheer tahay guruub wax haleeyeen iyo qof fardi wax haleeyey way ka xeel dheer tahay dhibaataan hadda miisaal yar iyo ceebaha aan leenahay muslimiintu leeyihiin haddaan ku siiya yuusuf oo taariikhda islaamka haddii dib loo raaco dadka muslimiinta dhaxdooda intay iska dileen ayaga oo siyaasad ku tartamaya anaa madax noqon iyo anaa madax noqon iyo gaaladu intay markay la dagaalami jiray ay muslimiinta ka dishay waxaan u malayn inay ugu yaraan saddex jeer afar jeer ka badan tahay inta ay muslimiintu dhexdooda iska dileen ayaga oo madaxnimo raadinaya aad iyo aad kulli waxaasoo dhan marka waxay ka dhalanaysaa qof aan ahayn mudnayn inuu madax noqdo ayaa horay taagan ciddii kaleetana wuu riixayaa marka madaxnimaduna qofka waa inuu asaga lasoo istaajiyo inuu asagu isa soo istaajiyo ma aha waa in lasoo istaajiyo la yidhaahdo adaa ummadda mudan inaad hogaamisay istaag laakiin hadduu asagu u istaago u yidhaahdo aniga hala i doorto anaa horay taaganoo madax noqonaya anaa mudan hadduu yidhaahdo nabigu wuxuu yidhi ma siino calayhi salaatu wasalaam hadduu qabtana ilaahay uma barakeeyo sababto ay tahay waxaa la rabaa ummaddu inay ayaga horay keenaan qofka aslaxa u ah laakiin goorta ay ummaddu tegayso inay ayagu fiiriyaan qofka aslaxa ah nin haddaan saaxiib nahay oo u tartamay muxuu aha raggii tartamay ku jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan soo ogaaday natiijo bulshada soomaaliyeed ee noo istan joogta in aynan qof ku dooranaynin qiimihiisa iyo qabiilkiisa toona waxay ku dooranayaan waa xoolihiisa inta qabiil xitaa wax ku dooranaysa waa naadir waa dad yar waay waxay wax ku dooranayaan waa uu ninkii shilin siiya walaalkii waxaa tahay kolkaad shilin haysadin adeerkii toosku qabiilkiina hadduuna waxba haynin waxaa weeye wax ka jira ma jiro waxaan soo xasuustay sayd maxamed cabdillah xasan baa raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi waxaan soo ogaaday buu yidhi intu niman odayaala la soo shiray maxaad soo faa'iidaysataa la yidhi wuxuu yidhi waxaan soo faa'iidaystay bulshadu waxaynan garanaynin inaad garato inay taqonnimada ka mid tahay aada iyo
bulshadu aad garata waxaynan garanaynin inaad adiga garato garato aha doqonimadayba ka mid tuuyi inay doqonnimada ka mid tahay soo ogaaday Aye. aad iyo aad marka ah, qofku waxaa isaga ninka hadda wax ugu soo bartay laakiin qofku haddee tijaabada dadka oo dhan ma wada geli karaan waa ogtahay?
waa sax marka yuusuf waa ummaddii wax badan bay u Shukran.
baahan tahay Aad iyo aad.
aniga adiga iyo intaba Aha.
wax badan bay noo jazaaka allahu khayran.
shukran shuk- shukran shakuur washukran jaziilan sheikhuna sheekh yuusuf xayaak allahu bayaak sheekhi waata ayuu mahadsan yahay sheekh yuusuf dagaal ayuu ahaa dhegeystayaal oo dabcan inaga jaahil bixinaya bal doorkii siyaasadda iyo culamada ah haddaba gobolka waqooyi beri kaalintee ee markaas iminka kaga jirta markaad fiiriso dhegeystayaal isku eh, isku taxalujiso mise aad aad daraasayso een, sheekha hadalkiisa waxyaalaha kaa baxay waa sheekh yuusuf dagaale dhegeystayaal iyo waxaad ka dhegeystay mise kaaga baxay iyo sidoo kale waxyaalihii saaka markaad faahfaahinayna dhegeystayaal aan doorka siyaasadda kaga hadlayna culamada kaalinta laga doonaya inay ka qaadsaan iyo sidoo ka horumarin karaan goro gobolka haddaba gobolka waqooyi bari kaalintee ayaga markaasi ka joogaan sidee markaas uga dhex muuqdaan dadka sidee bulshada ayagana markaasi ka aaminsan yihiin haddii culamada mise deegaanka ayaga ay ku sugan yihiin haddii ay kaalin ka qaataan mise door ay ka qaataan in ay horumar ka gaarsiiyaan gobolkada mise bulshada dhexdeeda maxaa inta badan culamada markaas afka loogu taaga oo loo yiraahdaa dabcan culamadii cimaamada ama koofiyadda ayaa dhigteeno sheekii lagu ogaa masaajidka ayaa maanta goobaha fagaarada siyaasadda lagu dhex arkaya laakiin maxaa noo diidayaa in aan sidoo kale kala qaadno in culammada ayna hagaan haddii inta badan sida barnaamijka isbuuci hore isbuucan baa aan diradda ku saaraynay bal arrimaha gobolka waqooyi bari bulshada waxaa hadda looga fadhiyo waxaa laga doonayo inay hadda isxilqaamaan sidoo kale isku soo saari karaan qaybtii u dambe ayaa hadda marayna dhegeystayaal sida bulshada dhexdeeda haddana siyaasaddii fahanka ee culammada looga baahan yahay iyo gobolka waqooyi bari siday uga dhex jirto hadda ee kaalinteeda doorkeeda waktigeeda inay ku bixisay iyo bulshada waxay ka aaminsan tahay haddii culammada ay siyaasadda ay gasho dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka kaga hadlayna dhegeystayaal aad ku mahadsantahay mar weliba sidaad inoo dhegeysanayso fikirkaada aragtidana qeybaha dambe aan kuusin doona dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada meel weliba joogaan waxaan leeyahay s- een, waad mahadsantihiin dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeysanona shirkadda waan u s r dhegeystayaal geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun labaiy labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga un c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saameysay ay u siiyaan gargaar ay waa dabcan gargaar ay u siiyaan waa dadkii abaaruhu saameeyeen qoysaska abaaruhu saameeyeen ee geeska africa balse unhc r dhegeystayaal waxay hadda dooneysaa in arrintan wax looga qabto ama kaalinteeda laga qabto- laga qayb qaato dhegeystayaal sidii wax looga qaban lahaa laguna bedeli karaa xaaladaha hadda taagan balse unhc r waxay hadda la daaladhacaysaa baahida badan ee dadka hadda la- ay wajahayaan unhc r waxay hadda eh, kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loo ade- loogu adeegsado ka jawaabinta abaaraha dhegeysta ma la socotaa in dhibcahaaga bonga point ay ka caawin karto qoysaska abaartu saamaysay unhcr waxay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay aada u saamaysay nolosha caruurta dadka- dadka waayeelada hooyada iyo dhallaanka hooyada xamliga iyo sidoo kale hooyada ee walaca ah marka qaad- dabcan ay tahay waa inta badan ay baabisay ee heladii qoysaskii faraha badnaa ay kala geysay abaartii darneed waxay dadkaasi ku qasabtay inay iskaga hayamaan ayagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegeysta waxaad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point ee safaricom dhegeystayaal fadlan marka hore waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix afar gees kadibna waxaad ku dhufanaysaa bonka point dhibcaha dhegeystayaal qofkuu doonayo inuu qofkiisa dadkiisa ugu tala- ugu talagalo dhegeystayaal waxaa ku dhufanaysaa lipa nam- lipana bonga point dhegeystayaal kadibna waxaad sii xulanaysaa lambarka labaada ku dhufanaysaa lipana bonga point kadibna waxaa kusii dhufanaysaa bay goods iyo baygool baybil dhegeystayaal baybil ayaad ku dhufanaysaa baybil markaad ku dhufaso waxaa lagu oranaya lambarkeed lambarkan geli lambarkaad gelinaysaa waa lambarke waa lambarkan thirty two ninety three seventy eight soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account name magaca accountiga waxaa qoraysaa star f m dhegeystayaal kadibna waxaad ku dhufanaysaa intaad doonayso aad doonayso dadkaada inaad ugu talagasho aad ugu caabiso haddee boqol kun laba kun toban kun oo dhibcaha bonga point ama dhibcada telefoonka ku jiraan ay tahay dhegeystayaal waxaan waa mid bilaasha lacag lagaa goosanaya ma ahan dhegeystayaal kadibna waxaa ku dhufanaysaa okay biinkaada ama sirtaada gelinaysaa cid kale ee kaala soconin biinkaada kadibna okay aad ku dhufanaysaa yes aad kusii dhufanaysaa kadibna fariin ama message aad kusoo dhacaysaa dhegeystayaal haddaba saa aan samayna fadlan si dadkeena abaaruhu saameeyeen aan wax ugu qabano dhegeystayaal fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point aniga yuusuf waan ku deeqe adigana maxaad sugaysaa bonga point fadlan waxba kaama go-ay waa dhibco adiga dabcan kuu aruuray oo intaad telefoonada ka arkaad geshanaysay aad ku hadlaysay oo markaas ay kuu keedinaysa safaricom waxaa hadda dabcan laga yaaba bishan inay kaa dhacdo adigoo dadkaada waxba uga qabanin dadkaada ugu deeqin dadkaada waxba u gaarsanin laakiin u adeegso star one two six hash kadibna xulo lipa mdogo waa dabcan waxaa odhanaysaa lipa bonga point kadibna baygood bay bills ayaa ku dhufanaysaa lambarkan aad kusi ayaa qaraacaysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan zed ay gelinaysaa kadibna okay ku dhufanaysa account number waxaa lagu leeyahy account name magaca accountka gela lagu leeyahay star f m ayaad qoraysaa oo gelinaysaa s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna okay ku dhufanaysaa kadibna waxaad gelinaysaa dhibcaha aad doonaysa inaad markaas dadka wax ugu deeqdo abaaraha toddobaatan boqol siddeetan laba kun kun inta qof waliba uu doono ayuu gelinaya kadibna okay ku dhufanaa dhibcahaaga bonka point halkaasi ayaad kaga baxday pinkaada ama nambarkaada gelinaysaa mpesa kadibna fariin ayaa kusoo dhacaysaa fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda uniser waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba meel waliba dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba sidaa barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal iyo wareysyadii sheekha sheekh yuusuf allaha barakeeye dhegeystayaal oo faahfaahin nooga bixinaya ama sidoo kale noo faahfaahinayay bal xaaladda iyo weliba qiyamka iyo fahamka hadda markaas aan ka haysano culammada iyo weliba sida culammada ayagana ugu faahfaahinayaan leeyahay waaba halkii la rabay inay maanta istaagaan culammada ee qeyb ay ka qaataan siyaasadda dadkooda ku hagaan kuna hogaamiyaan una soo xulaan shaqsi markaas wax u qaban karo una bedeli karo mujtamacana ka shaqayn kara dhegeystayaal laakiin gobolka waqooyi bari taasi ma ka taagantahay ma ka jirtaa sidoo kale maxaan ka aaminsannahay dhegeystayaal maxaan ka aaminsannahay haddii culammada gobolka waqooyi bari soo baxaan ay siyaasadda lagu dhex arko maxay dadka ka aaminsan yihin maxaa marka hore maskaxda kusoo dhacaya waxyaalaha fahamka aad dhegeystayaal ay qayb ka tahay maxaa maskaxda si lilaahi markaa ka hadasho oo daacada ka hadasho maxaa kusoo dhacaya maskaxdaada markaa maqasho culammadii ayaa maanta qeybta siyaasadda qeyb ka ah ama sidoo kale dadkii ku hagayo leeyihiin ha dooranina qofkaasi qofkaa doorta kaalaya aan wada tashanne wada fariisanne maxay ka tira siyaasadda diinta dhegeystayaal culammada inta badan siyaasadda iyo culammada dhegeystayaal dadka waa sida hadda sheekha yuusuf uu sheegayay waa sheekh yuusuf digaale sida uu sheegayay waxay dadka inta badan laga dhaadhiciyay in la kala qaado la kala saaro siyaasadda iyo diinta laakiin taasi way kala fog tahay waxaa leeyahay waa laba aan kala maarmin dhegeystayaal sidoo kale culammada laga doonayo in dabcan ay sameeyaan research fara badan sidoo kale ay dadaallo fara badan siiyaan ku hagaan nidaamka bulshada ay ku hogaamin karaan kuna wadi karaan bal sheekha mar kale sheekh axmed siro isagana halkan ayuu mar ka hadlay isagoo leeyahay waxaa laga doonaya dadka inay ogaadaan laga doonaya fahmaan siyaasadda iyo sida dadka loo jahwareerinayo sheekha oo ka hadlay bar mar kale aan dhegeysan waa sheekh axmed siro dhegeystayaal marka maxaad ogaatay macna alkhilaafa waa ogaatay macna alkhilaafa waxaa weeye waa nin nebiga calayhi salatu salaam bedelaye kuna bedelaya inuu dadka diinta u ilaaliyo siyaasaddana ilaaliyo meeshaa si fiican u fiiri fii xiraasati اddiin wa siyaasati اdunya diinta iyo siyaasadda marka inay isla socdaan arag kuwa hadda waxay rabaan inay nabaraan diinta iyo siyaasadda ha la kala saaro war wadaad masaajidkaaga maa iska joogtid adiga maxaa siyaasad kaa galay wadaad siyaasad ka hadlaya haddii la arko waxaa leeyahay war wadaadadii waa waasheen naagaha may iska mehershaan meelaha arbacadana may qur-aan iska akhriyaan maxay tahay wadaad siyaasad ka hadlaya waa tanaabo waxa inuu siyaasad wax ku hogaamiyo ay tahay waa wadaad waa tana nabiga alay slat slaam kii bedelaya waxaa la yidhi waa inuu ku bedelaa diinta ilaalinteeda iyo siyaasadda siyaasaddiiya khalad loo faham waxaa lagu leeyahay siyaasaddu waa munaafaqad iyo been waa been waxba kama jiraan siyaasaddu waxaa weeye in diinta mabaadiideeda la ilaaliyo xaqa la ilaaliyo dadka xuquuqdooda la ilaaliyo waa taa siyaasad turufo iyo been iyo munaafaqad ma ah
waa tahay haddaba adiga yaa ku ilaaliya siyaasadda dhegeystayaal haddaba yaa siyaasadda adiga ku ilaaliya dhegeyste waa sida sheekh uu sheegaye idaacadda star f m waqti gobolka qoybari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qadadka telefoonada iminka sin ay dhegeysta ugu horeysaaka barnaamijka inoo daafurayo iyadoo saaxiibada ay ka qayb qaadan karaan aragtidooda fikirkooda cid waliba aan ku tixgelinaya dhegeystayaal qaab wanaagsan oo keliya ma aha laakiin wixii adiga fikirkaada iyo aragtidaada cid waliba aan ku tixgelinayaa qaab qaldan oo ma aha kama hadlayno wax anshaxa barnaamijka ka baxsan ma aha laakiin cid waliba aragtideeda fikirkeeda fahanka laga doonaya adiga maanta aad haysato siyaasadda iyo culummada maxaa kaaga baxay maxaad hadda ka fahantay culummada intay hadlayeen oo qodadka telefoonada iyo sidoo kale axmed siiro sidoo kale maxaan ka aaminsannahay markaad mujtamac ahaan ama ka bulsho ahaan haddii culummada saaxadda siyaasadda lagu dhex arko maxaa maskaxda kusoo dhacaya laakiin qaadka telefoonada iyo dhegeystaha warasaaka barnaamijka soo dhawow walaalan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu shukran wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakar saacid aad baan kuu salaamaa khayaarta idaacadda dhagka kuhaysana waa salaama waa cabdullahi mdeer amgar cabdulaahi soo dhawow shukran
saaxiiba waa dhawaay waxaan qayb baa inkastoon barnaamij gadaal kala qabsaday inaad ka hadlayso siyaasadda iyo wadaadada aad iyo aad
horta niga waa kun waa si sheekh sheegaaye sheekh oo hadda kelime kelimooyinka dambe ka hadlaan hadda gadaal kala soo qabsado ma garata haye
waa si sheekh sheekh shaay waa run horta siyaasadda inay wadaadad hogaamiyaan laga rabaa ma garan haye
oy diinta macnaha wax ay sheegi ay macnaha ku hogaamiyaan loogu talagala ma garan laakiin nimanka hadda siyaasiyiinta iyo macnaha wadaadada ay iska qeexhayaan oo waxay rabaan wadaadada inay macnaha masaajidka iska fadhiyaan oy arrimahooda soo faragelin ma garan laakiin maxaad ku edan ku edanaysaan siyaasiyiinta xitaa haddii adag culammadii ay ayaga isa soo saaraynin oo banaanka keenaynin dadka dhexgelaynin sida masaajidada loogu bartay yaa marka yaa awood badan cabdulahi yaa awood badan ninka culummada iyo kan siyaasiga yaa awood badan haddii culumadii laiskugu daray ay haystaan siyaasad iyo culamo ahaan iskugu daray iyo nin hal siyaasad wato kee awood badan marka waa run waa run horta culummada awood badan laakiin macnaha culummada umaba badna hadda inay macnaha xilal qabtaan oo macnaha ayaga madax yihiin ma aha in xilal inay qabtaan keli ma ahan cabdulaahi inay bulshadii ama dadka dhexda waxyaalaha hadda gobolka waqooyi bari ka taagan dhibaatada xaaladahan adag abaarahan dhibaatadan iyo markaad fiiriso waxbarasho la-aanta tacliin la-aanta biyo la-aanta howlahaasoo dhan dhanka gaadiidka wadooyinka waxaasoo dhan dabcan way la socdaan baahida gobolka waqooyi bari culammada inta badan way fahamsan yihiin wayna arkayaan meelaha culeysyada iyo dulduleeda faraha badan ka jiraan laakiin maxay oga gaabiyeen maxay siyaasadda ay sidee u arkaan haddii qaab qaldan ugu arkaan mujtamaca ayada haddii dabcan ama bulshadii haddii culummadii ay soo galaan saaxadda siyaasadda ama ay dadkii u sheegayaan in qaab wanaagsan ayaga maanta ay doonayaan inay ku hogaamiyaan una soo xulaan shaksi laisku wada raacsan yahay ay qaban karaan ka culamo ahaan ka siyaasad ahaan iskugu dhejin karaan hal kaga dhigi karaan maxay haddana bulshada ay u soo boodaa oo u dhahdaa culammadii dharkay dhigatay oo culammadii masaajidada ka soo baxday maxaa iyadana taasi bulshada yaa ku beeray yaana ku shubay aragtida ah in ay culummada ay siyaasadda geli karin qadka telefoonkaa siinaya cabdulahi uu mahadsan yahay qadkuu ka baxay xigaha kalaan siinaya soo dhowow walaal iska gaabe fadlan raadiyaha
waa ku magaalada madeera soo dhowow sucaadi
walaal waan dhowahay walaal iska gaabe fadlan raadiyaha sucaadey
walaalahay raadiyo uma dhow waan ka fogahay haye
marka walaal horta culummada waxa waaye diinta inay faafiso oo dadka wacdiso ayay ku wanaagsan tahay hadday siyaasad gasho siyaasad ninkii galaa daxasidnimo ayaa ku beermaysa qabiil buu arkayaa diinta wuu ilaawayaa waxaa ku wanaagsan inay dadka wacyogeliso meelo abaaraha jiray waxaan wax ka qabato in dad ummadda wax wacyogeliso oo kasoo qaado okay okay culummadeena dalka kenya sida sheekh shibili oo kale sheekh umal sheekh idris waa dad taajiriin ah laakiin wax yar sucaade hadalka adigaa wadataa hadda waxay leedahay culamada culamada keliya ha ka hadlaan abaaraha laakiin maxaa marka kale u dhahdaan siyaasiyiinta ha imaadaan oo waxaa ka qabtaan oo abaartan waxaa ka qabtaan oo lacagaha loo maxaa culamada isan ugu ekaanaynin
culimmadii baa ka seexatay marka culimmada inay ka seexatay la arko waxyaalihii wanaagga ayaa dhinaca siyaasadda loo janjeeray macana siyaasadii oo laga dhigaayo ninkaa markao in la kaamgareeya rabo olole iyo waxaas rabo aad kaamgaraynaysid aad la jirtid macna waxaa laga raadinayaa hiil ayaa laga raadinaya adiga adiga ka sucaad adiga ka su adiga ka sucaad ahaana maxaa ugu diidanta culammada inay door siyaasadda ay ka qaataan dadkina ay wax ugu jilciyaan una fahansiiyaan
dee walaalow aniga hadda intaan oo soo qaangaaro culimo siyaasad ku jirta ma arkin culimo waxaa loogu talagalay waaga rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam asxaabtii way tii diinta faafin jirtay waxa wanaagsan dadka iskugu yeeri jirtay laakiin nin hadda oo siyaasi u istaagano madaxweynehan rabaa igu ma sucaaday sucaaday aan fahano siyaasadda saan u fahanay horta ma ahan siyaasadda waxaan u malaynaa haddii aan ka hadalno cul- culamo inay s- wax- is- soo sharaxda ma ahan fahamkaa laga hadlaya in culamada fahmaan siyaasadda dadkii mujtamaci ma Waa bulshadii ee mu- faahfaahayso u kaadi oo- muj- mujtamaci ma bulshadii ay Ayagu.
ku hogaamin karaan kuna wadi karaan marka maxaa u diidan tahay keli maaha inuu sh- ninka eh, culamada ama ninka culamada inuu soo sharaxo ma ahan xitaa walaal gabdh horta hogaaminta lagu sheegayo oo qofka lagu hogaaminayo waa diinteenna suuban oo sharaf kale wey waa sax hadda laakiin hadda laakiin dunidii waa isbedeshay oo sidaad maqlaysanba sheekh hadda sheekh axmed siiro wuxuu leeyahay waa siyaasadda iyo culamada waa hal laakiin reer galbeedka ayaa kala qaadayaan sida xitaa sheekh yuusuf digaalo uu ku sheegayay
siyaasada iyo culimada hal ma aha culimada ayaa ka sharaf badan diinta ayaa ka sharaf badan diinta ayaa ka weyn siyaasada waa siyaasad wax oo oo gaalada oy abaabi siyaasad ay Su- dhahdo su- mida kale su- culimada waxaa su- laga digaya Sucaaday, digaya.
adiga siyaasad maxaa ka Hadda abaaraha taqaanaa?
ay dhaca wax yar iga raalo abaaraha hadda dhacayaan ayagoo raashiin wadaan ayagoo lacag wadaan marna ma arkin culimadeeni waana dad taajiriin ah sababtaasna waxay ku dhacday walal waan garan waaye waxaad arkaysaa dad dhalinyaro ah qubajoog ah oo dadkii raashiimo ay siinayaan mucaawino siinayaan indafiiq samaynayaan laakiin nin culimo ah oo indafiiq samaynaayo ama dadka abaaraha wax ku taraayo ama wax siinaya ma arkin waxay ugu wacanna culimada ma aqaanin ilaan caamo maaha Adiga- Intay wax ka arkeen adiga- anagoo caamaana wax nanoo sheegay iyo wax yar oo aan akhrisano oo runta haddaan- sucaaday adiga su-aal haddaan ku Dadkaas aan weydiiye su-aal haddaan ku weydiiye haddaan aragto culamo oo siyaasadda ka hadlayso maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya
wallahi culimo oo siyaasada ka hadlaysa haddaan arko waxaan arkaya inay diintiiba ka baxeen oo dhinaca siyaasada ay u janjeeraan oo diinba meeshii yaalinba ay ka anbatay marka maxaa u didaysaa inay isla wadaan yusufow Aha.
yusufow boo mid baan kuu sheegay ninka cid cilmiga maada barta iyo ninka cilmiga diiniga barta horta ninka cilmiga diiniga barta ayaa sharaf badan runta hadaa laakiin hadday isla bartaan maxaa diidayaa oo hadda dunidan way isbedeshay oo hadda siyaasadaa lagu tartamaya culamada dha- Haddee mid baan arkay yuusuf oo aan la yaabo maskaxdaydana ay aad ugu wareegatoon meel aan jaan cirab u dhigana garan waayo oo hadda laakiin aan keenay oo adna fursadaas aadna siisay markaad u tagtay markay meel joogatay sheeqow waxaan rabaa inaad cilmigan iiga faa'iideysid su-aasha iyo su-aasha waxa waa dhinacyaha inta isfiirfiirsay waxoogaa wuu isqaaligareynaya horta ninka diinta cilmiga garanayo oo ma- ma- diinta ah haye kii maadiga waxaa laga yaabaa hadda marka iskuulaadka iyo waxaan haddaad u tagto digitoorkaada aad tiraa digtooro waxaan baa sidaan iga eh wuu kuu faa'iiday laakiin ninkaa diinta waxooga isla weyne ayaa ku jira taasna waan fahmi waayey waa wax sucaad maskaxda aad baad mahadsantahay shukran ugu ana waa caama maaha qofkii diintana wuu yaqaana yuusufo taas baan la yaaba walaalo waana barka shukran wanaagsan ayaa kula aad baad mahadsantahay sucaad madheera mahadsantahay fikirkeeda aragtideeda cid wali baan soo dhawinaya aragtideeda soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaji yuusuf soo dhowow shukran looxu banta shaqiiq soo dhowow
horta dee dhibka jira waxay tahay soomaalidu waxay ku maamaadaa yuusuf ow been oroday runi ma gaadho sax dadka eh, wax intay hadda wax garteen ama ay wax aqoontoodu ay imaatay eh, waxaa laga dhadhacsiiyey wax la yidhaahdo fasludiin cali dawla gabadha hadda markii ay su-aasha sucaada waxay tiri ninka sheekha hadduuba siyaasad galo inuu diintiiba ka baxay baa markaabay tiri Aad iyo aad.
aragtida dhabta ahoo eh, iyada si xafawi ah ayay u jawaabtay oo hadda qalbigeeda wixii uun markaas ku jiray bay si xafawi ah ugu jawaabtay iyadoon jawaabinta ka kala fiirinin Eh, laakiin waxaan rabaa sucaade iyo dadka lamidka ah inaan u sheego oon dhaho iyo dhammaanteen aniga iyo idinkaba eh, siyaasaddu iyo diintu waa mid oo diintu qofka muslimka ah hiddihiisa iyo dhaqankiisa siyaasadiisu waa diin siyaasad marka la ina leeyahay waa hoggaan qofka muslimka ahna hoggaankiisu waa diinta Eh, haddii la dhaho eh, aqoontii yaa diineed yaa u mudan labada qof marka la kala dooranayo mase waa waa muxuu aha waxaa lagu kala dooran saalix iyo muxuu aha muslix iyo aslax Eh, kolbana waxaa la qiimeynayaa xaaladda meeshaas joogta Eh, qofka muxuu ahaa ku fiican bay diintu qiimaysaa Mhm.
laakiin waxa dooraya shaksi ma noqonaye wuxuu noqonayaa eh, ummad cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu eh, markii uu asaga dhintay ama uu dhimanaya wuxuu yidhi lix nin buu u dhiibay ummadda masiirkeeda wuxuu yidhi ummadda lixdiina nin u tashada waa jamaaco jamaacaduna maaragtay inta badan baadil iskuma raacdo marka wuu ilaaliyo wuxuu yihi lixdiina doorta iyagii baana wadadii saxda ahayd ummadii ku hageen marka waxaa jira dadka markii hoos loo dego waxaa la kala dooran meel masalan markii loo dirahayo tuulo qof loo dooranayo ama magaalo loo dooranayo ama meel ciidan jooga loo dooranayo takhasusaadka kaleetee hoose ayadoo hogaankii sare uu muslix aslaxa yahay yaa dadka jus-iyaadka dawladda matalaya waxaa loo kala fiirin meel walba baahideeda taa marka ummadda gud waxaa la yidhahda shuuraha ama godaha wadatashigaa dooranaya barnaamijka kaleetay gabadhu ka dhawaajisay sacaade ay tiri culimada ma tagaan meelaha kuma aragno dadka lagu quudinayo abaaraha iyo dhibaatada hadda waxaan rabnaa inaan u sheegno nin culimaa inuu wax qaadaba waxaaba la yidhi argagixisaa tahay marka ragga waa la xabsiiyey hadduuba nin culimaa hadda wax qaadoo laba qof wax ugeeya waxaa laleeyahay argagixisuu siiyey laakiin kuwa aan aragtayba in iyaga xoolaha usoo dhiibeen baa dhici karta marka fahamka khaldan waa inayna qaadanin su-aashii labaadeen raba inaan ooga jawaabo gabadha waxaa weeye waxay tiri ninka maadiga ah kolkaad masale weydiiso horay buu kaaga jawaabahayaa kan culimada ah laakiin waxay tiri kibir baaba ku jira oo masaladii wuu kuu maaragtay wuu kuu gafaaya soo saa maahay wuu kugu wuu isku kaa waxay tiri waxoogaa wuu isu kaa kibrinayaabay tiri hade marka waxaan rabaa adeer inaan u sheega gabadhaas adeerey qofka diinta wax ka sheegaya waa waxaa la yidhaahdaa waa muwaqic can illaah waa qof ilaahay ka tawqiicinaya ama ka saingaraynaya oo ka saxiixinaya waa inuu aada uga fiirsado fatwada iyo mas'alada la weydiiyey sheegiddeeda waa in uu ka fiirsado waa mas'alo uunan asagu lahayn ee iyadu leedahay oo ummaddu leedahay oo ilaahay leeyahay oo u baahan siday ahayd ee xaqa ahayd in qofkii loogaga jawaabo oon lagu jiha wareerinin amaa maadada maadiga ah waa bini aadan farsamatiisa iyo luuqad iyo xisaab iyo qofku hadduu ku gafo iyo hadduunan ku gafin midna waxa weeyaan dembi ooga loogaga qori maayo hadalka ayada hadduu la qun noqdo mooyeen dembi kuma gelaya laakiin ninka culimada ah mas'alada la weydiiyo waa mas'alo waxa weeyaan u baahan in uu maaragtay ka fiirsado oo hadduunan garanaynin ma garanhayo uu dhaho hadduu gartana uu qofkii maaragtay si sax ah oo oo fudud inuu ogaga jawaabo marka mas'alo qofku lagaba yaabo inay naar sabab ugu noqonayso jawaabteeda ama janno ugu noqonaysa jawaabta uu bixiyo hadduu qofka ilaahay ku badbaadiyo oo cadaabka kaga badbaadiyo ugu noqonaysa iyo maado muxuu ahaa la fasirayo oo halkaa saas dhe ama ingiriiskii sidaa lagu dhihi ama af soomaaliga ama xisaabtii qofka loo hagaajinayo laba la isku qiyaas qaadan kara ma aha isku miisaan ma aha ninkan idhahdo cabaas cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu nin baa u imaaday wuxuu ku yidhi niyo ow qof muslima qofkii maaragtay qof dilay tawba ma leeyahay wuxuu yidhi aabbahaa ma nool yihiin wuxuu yidhi hooyaday baa nool wuxuu yidhi toobadkeen hooyadaana u baarinimo samee nin kalea u imaaday oo wuxuu yidhi qof muslima qofkii dila tawbad ma leeyahay tawbad ma laha buu yidhi qofkii qof muslima dila markii uu ninkii tegey waala waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi ninkii horena waxaa tidhi waalidkaa ma nool yahay ninkii dambena waxaa tidhi tawbad ma lihid soo hadalkaagii isma burinin maya buu yidhi ninkii hore qof buu soo dilay haddaan dhihi lahaa tawbad ma lihidna dadkuu sii layn lahaa ilaahayna waa kafuururaxiim kan dambana inuu hadduu u socday haddaan dhihi lahaa qofkii qofka dila tawbad buu leeyahay hadduu wax dili lahaa marka waan celinayey oo waxaan ka reebayey taa nafteeda waxaa weeye waa fahanka qofka wax fatwoonaya waxaa la raba inuu markasta qofka duruuftiisa iyo waaqica oo sida uu yahay in uu qiimeeyo fiqul waaqic baa la yidhahdaa jawaabtuna waxaa la yidhahdaa qofka inaad fahanto maqsadka su-aasha uu ka leeyahay in horay wax dhacay ay tahay iyo inayna wax in dhicin tahay inaad kala fiiriso oo markasta qofka sheekha ah waxaa la rabaa in uu waxa qofka uu ku badbaadayo markasta inuu ka shaqeeya labadii ninba hadda wuu badbaadiyey marka sacdiyo sidaa ha u ogaato jazaaka allahu khayran shukran sheekh yuusuf aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal jawaabaha uu bixinayo xigaan kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa maxamuud daahir dhaqana filaya ninkan maxamuud daahir dhaqan bir baa ku heshee saaki wax badan baad qaylisee
haye ka waran saaka barnaamijka la socotaan filaya maxamuudow barnaamijku waan la socdaa aha horta howlbaa howlbaa meeshan ku jirta haye
hadda waxa weye dadka diinta anaga waanu baranay oo ma ogiye aha sidii sharciga iyo jidka horta laguma dhaqani hayo haye waxugo waa ka yar waa laga yar babacsan yahay haye midda kale cudur weyn oo soomaalida jira hataa culimadu ay ku jiraan aha
culimada isku duuban oo midaysan oo ilaah hadduu diidin haqa un dadka u sheega oo ninkii khaldan dhihin ninkan joog ma jirto haye siin anigu arko aha
waxaa jira qabiil wax la dhaho haye ninkii culimadii Aha.
nin buu la sifayna qabiilkiisuu raacay haye kana raa'idkiisuu raacay mhm wixii iyo nidaamkii iyo sida culimadu wax ku maamulmeen markaa meeshuu ka baxee moogtay haye oo culimo siyaasad kama maqno laakiin si dadban bay ugu jiraan haa waxaad leedahay dabcan culammada siyaasadda way ku jiraan laakiin si dadban bay ugu jiraan haa way ku jiraan culimo siyaasad kama maqno waxaad arkaysaa nin eh, ay wataan oo hebel intaas culimadu waa kale qaar intaa jiraan qaar intaa jiraan siyaasaddii way ku jiraan laakiin si dadban bay ugu jiraan laakiin maxaa u diidaa inay isa soo saaraan oo bannaanka iskeenaan oo dadkana eh, hal wadda eh, dabcan ay u qaadsiiyaan Eh, maxamudow hadde waxaa weye waxa u diidayo mataqaana culimada hadday isu soo saaraan oo dadkan maanta la dhaho sharci waan wax ku xukumay diinta sidii too aha horta dawlad islaamiya oo oo islaamiya oo shareecadda islaamka ku dhaqi ma hayno laakiin taa marka intaa fiirinin maxamuud eh, daahir dhaqanow Ah.
laakiin qaab kale oo ay ku hogaamin karaan kuna sixi karaan horumar lagu gaarsiin karo bulshada iyo gobolka ma jiraan miya culammada ay ka faa'iidaysan karaan waqtiga hadda siyaasadda ah markii laga hadlo hadday midoobaan oo mid noqdaan oo wixii jiro dadka ay u sheegaan Mhm, ha laga diido ama ha laga ogolaadee mhm.
oo ayag midoobaan way ku hogaamin karaan aad iyo aad waayo ru- waxan baa qaadan lahaa ma ogtahay Aha.
laakiin ayaga midii ismaqalkoodii iyo midnimadoodii Mhm, maxaa yeele maanta waqooyi bari markaa la- mandheera ilaa gaarsa dee culimad ka midaysan mhm, oo meel kastaaba ay dhahaan sidan ma aha mhm.
oo dadku wax u sheegayin Aha.
oo ay leeyihin maxamuud daarata hadduu qaldan yaho ninkan nin lagu aaminayba meesh Mhm, ma aha ee dadka ay ka dhacdayaan anag sharciga islaamkaan sheegayn waa midaysana waxaa yeelaysa daaya haddii la dadku waxan baa qaadan lahaa laakiin bulshada dhexdeeda een, haddii culammada la- siyaasadda lagu arko marar qaar waxay dhahayaan culammadii qalaas
haddee taas waxaa weye nin oo siyaasi oo ilaah dantiisa moogiyo dan kaleba markaas aanan u jeedin haye ama mujtamac waxgalkiisba ujeedan oo culimada uun iska foorjeynaya oo liyo dantiisa ku wata wuxuu leeyahy nimanka hadday hadhowta sidan amaaba meel wax lagaga haleeca hadda waktigeeda ma la jooga maxamuudow in culammada siyaasadda
ya hadda waktigeeda ma la jooga in culammada siyaasadda ay wakti eh, dabcan een, doorka ama wakti ay geliyaan hadda hadda inay midoobaan oy siyaasad wakti geliyaan waa la jooga waxaa yeele wuxuu siduu yaho oo si u qallucsan yaho siduu wax usii hallaabay indhahooda ku arkaya haye marka ayagaa laga laga rabaa hadda inay u joogsadaan haqa ay ka hadlaan oy ayag midoobaan oy qabiil iyo waxa u kala raacin oy mid noqdaan oy haqa ka hadlaan wixii ilaahay ku ogyo ninkii khaldan oo meesha aanan lagu aamin karin ama ummadda shalayba waxba qaban waayo la arka xukunkiis mhm maantana inay garab siinin aa laga rabaa oy Shukran.
dhahaan ma dhici karto ninkan sidan aad ummad yahay waad lagu halaagma naga inay dhahaan aad baad mahadsantay maxamuud daahir dhaqane Dadii waa inaan leeyahay.
shukran saaxib wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa fikirkiisa aragtidiisa maxamuud daahir dhaqane waa noga mahadcelinaya salaam maxaan kuleeyahay barka wanaagsan shukran waa kee waa cabdiraxmaan oo kaasoo ah deegaanka daabe cabdiraxmaan soo dhow saaxib aan ah, aad baan ku salaamaya gorana walal shukran marka xigta marka maaragtay waxa laga hadlaa waxaa u malayn waa sheekasha doorka kuleeyihiin dhinaca siyaasadda aad iyo aad marka horta sheekashu Aha,
horta inay siyaasadana ku jiraan oo diintana maaragtay wada horta ma jirto sax waayo sheekha meeluu ka maqan yahay sheedaan baa joogo haye
marka sheekha hadduu joogo Ah, sheekha meesha qur-aan baa lagu daafuriyo waa maaragtay waa meel laga duceynayo waa sax oo kala dambayn jirto ha haye laakiin siyaasiga iyo sheekhi aha, waayo siyaasi dadka siyaasiyiinta waxaa waaye culamada ay ka cararaan bay gees haye waayo dadka siyaasiyiinta waa dad maarata waxa dhaco oo walaayo cuna aysan maarata waxyaalaha wey diinta maarata gobolada bay kala hadlaya haye marka sheekasha ani waxaan leeyahay door weyn bay kuleeyihiin dhinaca maarata siyaasadda iyo wax walbo aad iyo aad marka rade rool weyn bayna ka dheelaan oo maarata haddii ay ka jirin siyaasadda ma jirteen shukran cabdiraxmaanow Ah, aad baa umahadsan.
aad baad mahadsan saaxib dhankaasi dhalaaba iga soo wac xigaha kale qadka telefoonkaas siinaya soo dhowow
السلام عليكم يوسف بكرو wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kee
نور عبدو قال لي قول بركات السلام يا nuur cabdow dhankee waaye
Hurubur County Madera.
mandheera ka waran saaka
Waa haddii aan su-aasha hore u gala.
Ah,
Waa horta Madera nabad ay qabtaa waana ku salaamayaa.
Shuk- Ka waran bal salaamta.
waa dhagdhag dhagdhag nuur cabdow dhagdhag wey
Haa haddii aan su-aasha hore u gala.
Ah,
Su-aashaas horta isma keenayso.
haye
Nimankan oo siyaasadda wada waxaa waaye toban ruux ayagoo ku kala socda imaadan toban kiiba hal meel ay imaadaan halka meelba beena loogu sheegaa beentan culammada kuma gasho.
haye
culammada waxa markii inay ay siyaasadda xogoo yar garab kacdo oo hormeerta waa qaar laysantahe ee ay tiro wadada ka yara dugday u fiicanta moog inay dhextiinbato kuma fiicna waa qaabka anaga rabno inay inay dhex gasho oo ka hadasho wixii sax munaasab ah ee bannaanka waadix ay ka dhigta keento
maya maya maya ma geli karta ma geli karta Ah, garabta cadda waxay xulun ha keento xogoo ha yar dabato laakiin haddii waa dhextiinbana ay tiraan marka marka adiga s- marka okay oo, een, een, nuur cabdow see rabtaa marka inay dadkii ummaddii ay ku badbaadaan haddii adiga cu- eh, culammada aan rabin inay siyaasadda ay qayb ay ka qaadanin
horta waxaa waaye waddankeena waa waddan oo maaragtay annaga nubistan unbaa soomaali iyo muslim la jooga ma waddanka alad waay
ma aha waa waa dabcan muslimiin badan baa waddanka joogaan saa u hadlin een, aad baa loo badan yahay laakiin waxaa laga had waxaa laga had- eh, waxaa laga hadlaya nuur cabdow waa mujtamaca ama bulshada siday culammada ka hormarin karaan qaab siyaasadda ah dhibaatada baahida faraha badan maanta taagan waa la arkaa gobolka laakiin culammada qaabkee ay doorkee ay ka qaadan karaan waa midda hadda isweydiinayno
mid marka laisku soo gafo oo maaragta wax laisku soo qabsado oo isgafaan oo aad garabka ee diinta laakiinaas waa dhex timbanaysa hadday yidhahaan nimankaan oo siyaasadda wato waxa waa niman dhibkooda iska barabadin waaye Adigu waa kas- Nimankaan madaxweyneyaasha adigu waa ka soo horjeeda miyaa nuur cabdow
aniga xogoo kamana soo horjeeda laakiin aan garabka ceene waxay soo gafo ayarku kitaabka u qaaseen ha wacdiyeene saamisaan mayna dheena
marka waxaa adigu waxaa oga shakili inay wacdiyaan oo laakiin waxyaalo kale aysan ka hadlin siyaasaddii waxa ay ka hadlin
siyaasadda ha ka hadleen laakiin siyaasadda hadday dhex timbadaan nimankaan niman xoog wax ku qaadana oo gidisan oo iskidina oo furaada kala xadaya oo ayaga naftooda baabaa iska siinaya oo iskeena waa maxaad mee diinteena dhex jiri karnaa aad baa umahadsanta nuur cabdo waasida nuur cabdo aragtidiisa fikirkiisa waa sida barnaamijkaad ku maqlayseene saaxiibayaal iyadoo dhegeystayaal aada u tiro badan ay hadda qadadka telefoonada soo beegsanayaan doonaya barnaamijkan aragtida fikirkooda ka dhiibtaan dhegeystayaal arrimaha siyaasadda weliba culamada Ah, sidoo kale sheekal ee aad ku maqlayseen sheekh yuusuf digaale uu inoo faahfaahiyey inoo qaada dhigay bal doorka iyo weliba kaalinta laga doonayay in culamada ay lahaadaan dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaada dhegeysta markainayna soo qabto mid ka mid adayga qaybta barnaamijka waana u n h c r geeska afrika waxaa ka jirtay abaartii ugu daraday abid muddo afartan sana ah ilaa iyo horaantii sanadka labada kun laba iyo labaatanka hal dhibc sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha waa goobaha galadoon si ay dadka abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaskii abaaruhu saameeyeen ee geeska afrika balse u n h c r waxay iminka la daala dhacayaan baahida ugu badan ee dadka UNHCR ayaa haysataa ama dabcan kaashi- iskaashi la- la samaysay sh- shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha bonga point oo loo yaqaano loogu adeeg- dabcan loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysta ma la socota in dhibcaha bonga point aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay UNHCR waxay doonaysaa in abaartu barnaamijka eh, dabcan eh, bonga waa bonga for life Eh, lagala qayb qaato abaarta daran ee waxay hadda ku- eh, aad u saameysay nolosha ca- eh, caruurta dadka waayeelada hooyada dhalaanka hooyada xamliga hooyada sidoo kale waayeelada ah dhegeystayaal dad- dad fara badan ayaa abaarta kala geystay waxaana dadkaasi hadda ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iskaga soo baxaan iskaga soo tagaan guryahooda iyagoo raadinaya biyo baad iyo hooy dhegeystayaal dhegeysta waad caawin kartaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom fadlan dhegeystayaal fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadka abaartu saamaysay hay-adda u n h c r waa hay-ad caalami ah dhegeystayaal oo ku sugan meel weliba kelig waxaa lagaa doonayaa inaa markaasi qaraada xidig hal laba lix waa hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna lipana bonga ayaad aadaysaa kadibna baybil ayaad sii aadaysaa waxaa ku dhufanaysaa dhegeystayaal bonga point waxaa ku dhufanaysaa lambarka adiga doon eh, inta eh, lambarkan aad ku dhufanaysaa waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waa thirty- waa thirty two ninety three and seventy eight ayaad lambarkaasaad gelinaysaa kadib kadibna okay aad ku dhufanaysaa waxaana lagu weydiinaya dhegeystayaal imisa rabtaa inaad geliso waxaana eh, eh, dabcan gelinaysaa intaad doonto intaad jeceshahay waxaa markaad intaa geliso dhegeystayaal aadee tahay boqol laba boqol saddex boqol waa new helisar dhegeysta waxaan ka hadlaynay ee bonga pointske kadibna waxaa ge- eh, ku dhufanaysaa okay kadibna waxaa lagu waxaa lagu leeyahay account name geli magaca accountka geli waxaad qoraysaa star f m star s t a r f m aad gelinaysaa kadibna okay kadibna pinkaada qowska ee qaaska kuwa ayaad gelinaysaa isla markii fariin ay kusoo dhecaysaa dhegeysan maantaba aan taakulayna maantaba waxaan u qabanno maantaba dadkeena aan wuxu tarno dhegeysan intaan u tari karno dhegeysan lacag lagaama rabo keli waxaa lagu leeyahy dhibcahaga bonga points ku caabi dabcan shirkadda waa hay-adda qaramada midoobey u n c r si dadka waxa loogu qabto loogu gargaaro dabcan ee gobolka qoybari saaxiibel maxaa sugaysaa maanta waan ka faa'iidaysan adigoo qaraaca xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna waxaad ku dhufanaysaa limpa number two limpana bonga point kadibna bay baybil ayaad kusii dhufanaysaa dhegeysel bay bil ayaad kusii dhufanaysaa kadibna lambarkan aad gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight ama soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna okay account name star f m aad gelinaysa dabcan waxaad gelinaysaa intaad doonayso lacagta qarashaadka ama waraale hadda waa lacagta bonga waa dhibcaha bonga points aad doonaysa dadkaada inaa waxa ugu qabato oo ku taageerto ayaad gelinaysaa dhegeystayaal hadday tahay kun boqol laba boqol boqol shilin labaatan shilin labaatan dhibca ah waxaasoo dhan aad gelinaysaa inta qof waliba dabartiisa awoodiisa ay tahay kadibna okay account name account name account name baa la weydiinaya waxaad gelinaysaa star f m kadibna okay kadibna maxaa kumaxan waxaad gelinaysaa star f m account name star f m gelinaysaa kadibna okay kadibna lambarkaada qaaska ku ah ayaad ku dhufanaysaa ama gelinaysaa kadibna okay kadibna waxaa kusoo kusoo dhacaysa message waaba adigii dadkaada wax u tartay u qabatay dhegeysta maxaa sugaysaa maanta waan u gargaarna u miciina dadkeenna oo waqti badan na sugaya dhegeystayaal xaaladaha abaaraha hadda dhegeystayaal ay ku daba dheeraatay dhegeystayaal haddaba ma la socotaa in islaamiya college dhegeystayaal waa islaamiya dhegeystayaal waa islaamiya islaamiya islaamiya waxaa laga hadlaya dhegeystayaal waa collejka islaamiya islaamiya hadda waxaa loo dabcan laga doonaya dadka inay ka faa'iidaystaan ka qayb qaataan dhegeystayaal islaamiya college waa iskuul farsamada ay markaas ka diiwaan gasheen collejka farsamada ee dalka tivet loo yaqaana dhegeystayaal waana college markaas bixiya diploma iyo sidoo kale certificateska wuxuuna bixiyaa businesska businesska iyo sidoo kale waa business studies waxaa sidoo kale bixiyaa student waa development student waa raalli ahaade wuxuu bixiyaa dhegeystayaal business studies development studies iyo sidoo kale i c t information communication technology literacy luuqadaha ama dhegeystayaal englishka iyo sidoo kale kiswaxiliga carabiga frenchka ayuu sidoo kale bixiyaa dhegeystayaal waxa uu sidoo kale bixiyaa dhegeystayaal wuxuu lacagta waalidiinta iyo weliba ardada waxaa leeyahay waa mid qiimo jaban waa mid in yar yar ay ku bixin karaan sidoo kale hal mar ay bixin karaan cid weliba tabarteeda awooddeeda ku bixin kartaa intay caruurta halkaas u akhrisanaya islaamiya waa friendly pocket dhegeystayaal cid weliba jeebkeeda ay markaas saaxiib kala noqon karaysa iskuolkaas mis islaamiya college waxay sidoo kale cilaaqaad la leedahay jaamacadda kemu kenya methodist university kemu waxay ayadoo markaas bixiso koosaska leadership waa professional management sidoo kale waxay bixeen business management hospitality and tourism waxay sidoo kale bixeen hair and beauty therapy international computer digital literacy waxaa sidoo kale hadda la leeyahay dhibcan isdiiwaangelinta way socotaa oo cid waliba ka qayb qaadan karta way ka faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal ilaa waxay soconaysaa toddobada bisha koowaad january labada kun saddex iyo labaatanka fasaladan waxay bilaaban doonaa mise akhriska wuxuu bilaaban sagaalka bisha janwari dhegeysta labada kun saddex labaatanka koosaska waa mid kuwa ka diiwaan gasheen guddiga imtixaanada qaran ee dalka kenyan nek dhegeysta ama nek ayay markaas ka diiwaan gasheen iyo sidoo kale kenya methodist haddaba dhammaan cidriba oo u qalanto inay cashiraha halkaasi doonaysa inay ka barato maanta fursad way haystaa dabcan waa la diiwaangelinaya oo halkaas way soo dirsan karaan codadkooda foomamkooda sidoo kale iskuulku imaan karaan waxaa sidoo kale waalidiinta loo sheegayaa in labaatanka arday ee ugu horeyso cunugaada labaatanka arday ee ugu horeyso in uu heli doono ofa oo labaatan ah dhegeystayaal boqolkiiba labaatan qiimo dhimis boqolkiiba labaatan qiimo dhimis ah ayaa loo sameynayaa waalidiinta iyo ardayda cunuga sida usoo kale horumaraan waalidiinta islaamiya college wuxuu ku yaara wadada dheer ingara halkaasi backroad nairobi islaamiya college macallimiin heer sare ah takhasus waxbarasho iyo weliba barayaal heer sare ah ayaa halkaasi xaadir kugu ah dhegeystayaal wixii faahfaahina lambarkan kala xiriir eber toddobo siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow lambarka markalan kugu celi waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow islaamiya college maantaba ballanteenu ha ahaato saaxiib yaal dhegeystayaal waan dib ugu soo noqday barnaamijka dhegeysta daqiiqada yar oo kobana inoo soo haray bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxib elmel walba joogtaan shukran shakuuran balqaadka telefoonada dhegeystayaasha aan siiyo bal ayagana bal fikirka saaka culummada iyo weliba doorka siyaasadda iyo fahanka ay ga qabaan dadka bulshada iyo waxaa laga doonayay culamada iyo waxyaalaha ay rabay inay qabtaan oo hadda ay ka gaabiyeen qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kee cabdirasaaq soo dhowow
waa dhawaay waa mahadsantahay haye
niyo horta haddaa barnaamijka guda gelin horta waxaan raaligelin jooga ka bixinaa boqol toban iyo afarta qur-aanka xafidadkiin horta waxaan shubeen ku xiraya culamada soomaaliyeed saaka loo gafa horta cid u gifta ma lahan ogaas cid walba fikirkeeday dhibanaysaa iyo waana basalow laba iyo toban sano mawjidaan ma horta mawjid kale ma saarta ko waa sax cid u gifta ma lahan cabdirasaaqow waana fikir cid waliba fikirkeeda cid waliba cid waliba fikirkeeda
culamadan macnaha soo dhexgasha siyaasadda inay diinta ka baxeen aan aaminsana qof dhageysan kaa kale aan maya fa- waa qof walba fikirkiisa cabdirasaaq bal taada hadda ka dhiibo horta niyo midda dhegeystayaalka mid ha ogaadeen mhm
horta siyaasadan horta culamada ay kasoo bilaabataa kow haye
waad aragteen ana malaynaa hadda markay doorasho waddankan hadda ay ka dhacaysa siyaasiyiinta meel walba ay imaadaan horta sheekh baa la socdo oo ducada horta ku furfuro haye
marka horta taas ha ogaadaan inay siyaasadan inay culamada laga soo bilaabo maoga horta inay nooduska lasoo aada waa tahay hadalka adi cabdirasaaqo hadalka adigaa wadata waxay leedahay eh, goob waliba cul- siyaasiyiinta ay tagaan culamaan la socdaan kadibna qur-aankay ku furfuraan ma wax kale oo intaas ma wax kale oo intaasi ka dheer ayay sameeyaan ama ka badan
beer miyaho way sameeyaano waayo horta culamada lala soo tashanin lala soo fariisanin oo qur-aan lasoo akrisanin horta codku soo aadaysa kurub kuusoo doonanaysa oo siyaasad kuusoo doonanaysa horta ma jiro haye
waayo waaba dee cidii macnaha maanta karaamada noo xambaarsaneed waa ayaga soo maog mhm
marka dee horta culamada siyaasadda way ku jirtaa oo lagama maarmo kama maarmo nin hadda maanta islaam oo diintiisa ka maarmo horta ma jiro haddii la eg aad leedahay siyaasadda way ku jiraan maxay looga dhex arkin marka cabdirasaaqow
adiga waxaa ma maqashay dee maamaha soomaaliyeed oo dhehaysa darwaaga midka yeeraya midka aamusan yaa daran ma maqashay adiga waan maqlay ha maxaa ula jeedaa marka waxaa ula jeedaa dee culamada dadkan macna horta hadalka iyo wax oo media hadalkooda laga maqla ma aha inay culamada macnaha siyaasadda ama ay ku jiraan ama ay ka maqan yihiin soo ma ogi sax yaakin yaa laga maqlin laakiin ayaga mas-uul sooma ka ahaa mujtamaci mise bulshadii ee culamada
aada weyn aada weyn mas-uuliyadda koowaad ayagay saaran tahay haye
cidda maanta waxaa xun iga celiso waxaa sanna nafarta inay ayagiina waajibka mid wasaaran yahay horta waa ayaga waa sax
inta badanna way sameeyaan ninka dee aqlile unbaa fahmi kara okay haddee saa ay sameeyeen marka maxaa ugu diidanahay inay ka qayb qaataan siyaasadda oo ay ka hadlaan ee fikradooda ay soo gudbiyaan cabdirasaaqow cid hadda u diidan oon ana maanta ogahayn male waxaan u malaynaa laba iyo toban sano idaacaddaana mawjida ay saaran tahay culamaka maxaadaro walba waa laga soo jeeday waan ognahay hataa waxaa jirta inaad la socoto in kale ma aqaana barnaamij oo ku baxa luuqada booranka ku baxa oo maxaadaro oo soo jeediyo ninka la yidhahda Sheekh cabdirasaaq aadan aha
waa taa siyaasadda doorashada aan soo dhaafayna taa culamada luuqada afka booranka ku haysa taa isku qabsadeen oo mu yiri hataa waxaan xasuustaa inuu dhahay macnaha culamada siyaasadda waa ka kow way ku jirtaa marka inaan annaga kala qaybsanno ma aha hebel aan wataa dhehe inaad saddex la soo qaato ashuun aad ku eedanta ma ahana banaanka sida annada kolata banaanka usoo istaag inay dheheen hataa ay macnaha meesha ay wafti imaadan horta waan ognahay waan la soconnaa ninka dhegeysiyo nin kalaba aad baad umadsanta cabdirasaaqow haddaan ku salamaa dhegeystayaelkan haddaan salamaa culamada soomaaliyeed meel ay joogaan haddaan salamaa shukran aad baad umadsanta cabdirasaaqo fikirkiisa aragtiisa xiyaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa mustaad aadma saasa waa aqmuso mukhtaar aadan qumbiso
haa soo dhowo mukhtaarow
waa dhegahay haye
horta runta ila sheegay afyax haye bal noo sheeg adiga
runta haddaan sheeg Ah,
siyaasad macneed waa maxay horta adi noo sheeg
siyaasad waa sir waa sir
haa haye
sir iyo culamada shaqo iskumada haye
culamada diinta ilaahay inay u go-aan oo maaragtay oo oo oo ay ka shaqeeyaan aa waajib ku eh marka adiga macnaha waxaa ula jeedaa hadda adigoo lagu gumaadayo oo lagu dhibaateynayo inay cul- culamada ma halkaas adoo lagu xumeynayo lagu dhibaateynayo ma waxaa rabtaa inay halkaa kaa fiirsadaan
dhibaatada ma aha ee kinkii kambeynka ajir Ah,
culimada waanigu cabdishaawaada masafkii oo heeshaan heeshanaya si daaya waxaa aragnay dhulkii oo qabiil qabiil loo socda mujig weyn oo gaadiid lagu korxay ayagoo ku jiro ay imaadayn haddii dhulki shirka la furaya wacdi ay furayeen
haye
wacdigaasna waxaa waaye yani dadkiisku waxaan ku arkaa dadku isku soo duwe deeg soo laga jilcaha oo kulkii saaysaay loo socdo haye
kulligoodna maaha waa waa kooxya haye
maadaama markii qabiil loo socdo odayaasha ay u socdaan ay leeyihiin muwaafaqo aan noqono cideena aan isku dubno hebel aan doorana maaragtay aan isku dubna ay leeyihiin oo wixiina soomaali inay laayaheen oo raashaay ay culamada u kala socdaan adi maxaa ku diidan tahay mukhtaar aadanow maxaa ku diidan in culammada wakt doorkooda ay geliyaan wakti ay geliyaan doorashada waxaa la jira siyaasadda isbeddelna ay ku keenaan gobolka maxaa u diidan tahay maxaa adiga intee dhaliil ka aragtaa maxay qaban karin waxaan ka arkaa masaajida inay joogaan waxa waa siyaasad waa dhammaan aan leesgefin nefi alusabaha intay aan leesbarbagaamin aan leesdagaamin masaajida ay ka dhahaan oy ka dhex baxaan oy gawaadidii waleen oo mujiga wata ay raacin oo qabiilka ay raacin taase ani waxaan ku arkaa waxaa waa waa diinka bax adise ogasha marka mukhtarow in culammada ay kaalin ay ka qaataan doorka siyaasadda
waxaan ogolahay siyaasaddeeda ugu qayb qaataan waxa waa siyaasi waa fidno waa dulli waa waxaad shaydaan wata waa waxay gaalo wadata inay dadka waxygeliyaan oy dhahaan okay hadday saa ay dhahaan mukhtarow hadday saa ay dhahaan sidee markaa dadka wax kusoo qaadanayaan kusoo xulanayaan ay ku kala garanayaan kan wanaagsan iyo kan xun iyo kan dhibaatada ummadda u keeni kara see lagu kala garan haddii dabcan culammada aada aamusiiso
culimada waxaa u aamusinaya culimada waa culimo ilaahay waa fiicay kolkii qabiil iyo midkaan horta qabiil ilaahay ka baqay haye
shaanba hadday noqotay inay masaajidaha ay ku wacdiyaan aan leesgefin nafsi aan usoo baxa waxaan waa siyaasad waa dhammaani aan leesdulmin dadka lacagta lagu dulbixina hala daaya maaragtay muwaafaqaha la raadiyo masaajidaha ka dhahaan ay ka dhahaan oo iska dhex baxaan waajibka culamada mukhtaar aadan qumiso waan ku salaamayaa shukran waana mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay adeer wamaadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkaasina ugu dambeeya barnaamijka inoo soo xirayo soo dhowow walaal codkaad u hooseeya dabcan dhegeystaha si codkiisa u hooseya ka gudbaya dhegeystaha kalean siinaya soo dhowow waalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu codkaada sare u yaraqaad fadlan haye a
horta culimada waa maraayada ummadda hal xumaan haddii sameey waa waa ka noqonay si marada marada cad ay wasaqda ugu noqotay ugu noqon horta haye
marka ninka culimada dhibo wax ka sheegana waa nin suncino sun suncino akhlaatu waa culimada in wax laga sheego ma fiicna magala wax ka sheega ma lahan axmedow raalli noqo culimo wax ka sheega ma lahan cid waliba fikirkeeda aragtida dhiibanaya fadlan cid waliba fikirkeeda ha dhiibato soo dhowow
waa dhawaay subakabow barqa wanaagsan waa kee
abukar mandheera soo dhowow
aad baa u dhawaay fikirkaada
mio haddii aan u guda galo culamo siyaasad inay dhex gasho wax bahaan maaha haye
waa kalab inay culamo ay siyaasad dhex gasho nin oo culamo oo jaamici oo diinda iyo siyaasad iska xordaan wax iskeenaa maaha
laakiin maxaa ninka culamadaas oo jaamic ma noqon karo oo nin jaamacad ka soo baxa ma ahan xitaa haddii sacuudi uu ka soo baxay meelo kale uu ka soo baxay nin jaamici soo maahan mise jaamici waxaad u taqaanaa kan jaamacadaha keliya e maadiye ka soo baxay
may labadaba u aqaanaa kan diintalana jaamici u aqaanaa kan oo jaamacadaha maadiga kasoo baxayna jaamici u aqaanaa yaa marka abukarow yaa ka wanaagsan marka nin culamo ah oo diintii fahamsan iyo maadiga fahamsan haddana wixii dhan isku darsaday oo haddana ummaddiisa wax wadad saxa ku hogaaminayo dadka ayaga ay si qaldan u arkayaan mise u sharaxayaan
siyaasad markay imaadaa waxaa kasii wanaagsan midkan jaamacadda maadigaa soo dhamey oo adi kaasaa aaminsan tahay
ma aaminsani laakiin marba siyaasad siyaasadda waa laba midba waxay tahay mid nool maalmeedkaadii aayaha Ah.
aad ugu ta- ugu talinaysa marka abubakar adi maxaa ka aaminsantay culammada marka ee, doorka siyaasadda
doorka siyaasadda culummada ana waxaan ka aaminsanahay inay dhexdhexaadki ay ka ahaadaan oo siyaasad baadil iyo wax walba iyo quran oo dhan ay xambaarsan tahay banaanka ay iskaga maraan xitaa haddii gobolka dhibaato uu ku jiro mugdi uu ku jiro waxaa leedaha ka aamusaan macnaha saas weye mugdi mugdi dad ku jira ka aamuseena maaha oo waaba ka aamuseena oo hadda saakii gabadhii yusra waxay tiri eh, culummo ma arkaysa dadka codeynaysa oo socoto oo bixinaysa gargaar iyo wax noocaa ninka shay qaadayna oo isagana waa isdifaacay culummado dhan waa difaacay wuxuu yidhi culummada hadday waa bixin lahayd wada cabsan iyo argagixisaatiin in la dhaysayaa ayuu yidhi aad baad umahadsan tihiin saaxib ayaal shukran saaxiibada meesan saaka inkastoo qaadka telefoonada aad iskugu carinaya cid waliba doonaysa barnaamijkan in ka qayb qaadato laakiin waktigii dhegeystayaal een, hal dhegeysaan siinaya kadib barnaamijkan soo xira dhegeystaana kusoo khatimaya dhe- iyo fikirkiisa aragtidiisa soo dhowow
alow waa ku salaamaya waakee wadacala shawey adeer calosow soo dhowow Eh, culu- culummada ahlu xaqa siyaasad ma galaan ma garan maxaa dhacay
siyaasadda hadda socotaa siyaase cilmaaniya weyn diin ku salaysnay nin wadaada hadduu galana shan daqiiqo gudahoodu ku lumaya waana leexanaya diintina waa ka leexan dhaqankeedina waa ka leexan haye Meel oo- meel baadiya oo aan la gelin weeye oo aan diin ku salaysnayn oo maxaad iska- iskaga- uga soo horjeedaa haddii hadda duniyadan ay siyaasad noqotay oo culimmadani ay awoodi karaan inay wax walba ay ku xallin karaan kuna qaba- kuna qaban karaan kuna bedeli karaan qaab siyaasad ah kuwii siyaasaddan oo dhan waa lumeen maanta culummo maahan magacyo kaley wataan dirki waa xidhiidheen sirwaallo dheedheer ay qabaan wadaaduu ma eko iyagaa ka xun caamadii laakiin ore oda- laakiin adeer caliso waad maqlaysay culummada xitaa ka hadlaysay barnaamijka eh, waraysiga waad maqlaysay inay tahay inay iswaafaqayaan culummada iyo siyaasadda ina waqti door fiican ay ama waqti fiican ay ay- ay ku xallin karaan waxna kaga qaban karaan culummada warkaas dhahaysa culummada xalaasha ahayd maahan ma garan maya waa waa kuwa xalaasha ah culumaa colaadeed baa la yidhaha kuwaas kuwa waa shay wey.
aad baad maadsantahay adeer caliso Ahay.
shukran dhegeystayaas ee qadka telefoonka u dhameeyey cid weliba oo fikirkeeda aragtida dhegeystayaal bal wax yar aan kusoo qatimo een een dhegeystayaasha iyo weliba eh, sheekh axmed iyo sidoo kale sheekh yuusuf digaalo oo arri- dabcan arrimahan ka hadlay ah, sidoo kale jilciyey faahfaahin ka bixiyey doorkii siyaasadda laga doonay culimmada dabcan aad bay noogu dhoraatay iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan ay aragti kala duwan ay fikiro kala duwan ay bixinayaan laakiin sheekh s- muxuu ka hadlay sheekha siyaasadda iyo culimmada maxaa ka dhexeeya horta marka maxaad ogaatay macna alkhilaafa waa ogaatay macna alkhilaafa waxaa weeye waa nin nabiga calayhi salatu salaam bedelaye kuna bedelaya inuu dadka diinta u ilaaliyo siyaasaddana ilaaliyo meeshaa si fiican u fiiri fii xiraasati diin wa siyaasati dunya diinta iyo siyaasadda marka inay isla socdaan arag kuwa hadda waxay rabaan inay nabaraan diinta iyo siyaasadda ha la kala saaro war wadaad masaajidkaaga ma iska joogtid adiga maxaa siyaasad kaa galay wadaad siyaasad ka hadlaya haddii la arko waxaa leeyahay war wadaadadii waa waasheen Mise naagaha may iska mehershaan meelaha arbacadana may qur-aan iska akhriyaan maxay tahay wadaad siyaasad ka hadlaya waa tanaabo waxa inuu siyaasad wax ku hogaamiyo ay tahay waa wadaad waa tanaabo nabiga calay salatu salaam kii bedelaya waxaa la yidhi waa inuu ka- ku bedelaa diinta ilaalinteeda iyo siyaasadda siyaasadiya khalad loo faham waxaa lagu leeyahay siyaasaddu waa munaafaqad iyo been waa been waxba kama jiraan siyaasaddu waxaa weeye in diinta mabaadi'deeda la ilaaliyo xaqa la ilaaliyo dadka xuquuqdooda la ilaaliyo waa taa siyaasad turufo iyo been iyo munaafaqad ma ah
waa maqlaysaan dhegeystayaal halkaasoo kusoo afmiraya barnaamijka idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin meel walba joogtaan dhegeystayaal yuusuf bakada barnaamijka daadinaha saaxibada uga mahadcelinaya cabdulaahi mandheera sucaad mandheera iyo sidoo kale looxu banta jaqiiq dhankaasi nairobi waa xaafadda nairobi dhegeystayaal Eh, maxamuud daahir dhaqane masalaani cabdiraxmaan dhadhaab nuur cabdo mandheera cabdirasaaq mandheera iyo sidoo kale mukhtaar aadan qumbiso iyo abukar mandheera iyo adar caloso ee nairobi dhegeystayaal inkastoo ay qadadka ay caad cariiri u hayeen fadlan waan ka raaligelinaya saaxiibada waqtiyo kale ayaa ka badan oo aad mahadsantihiin mar waliba sida aad mar waliba u dhegeysataan aadna ola socotaan barnaamijyada wararka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari maalinta berita arrimaha qoyska ayaan kulmi doonaa ballami doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhegeysan laakiin inta ka hore halka ay idaacadda hadda kuu taagantahay marna ha ka bedelin marna ha ka dhaqaajin marna gacanta ha nuhnuujinin ay kabtaha ku saranta idaacadda saaxiibada mombasa hal ibar saddex dhibic shan kuwa ku sugan dhegeystayaal balambala madogaashi iyo meru iyo isyelo waxay naga dhegeysanayaan hal ibar laba dhibic saddex dhegeystayaal halka kuwa gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanariva masalani sagaashan toddoba dhibic hal habasweyn wajeer iyo nabaaxigeeda sagaashan toddoba dhibic saddex muqdisho sagaashan toddoba dhibic eber halka mandheera iyo dhegeystayaal beled xabo iyo suufta iyo guud ahaan mandheera sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal w w w star f m co k qaybtaada gacanta midig halkaasi klikkasi barnaamijka live toos halkaasi kala socon kartaa dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo waad mahadsantihiin dhegeystayaal maalinta berito yaa ballan inoo ah